alxamdu lilah rab lcaalamiin wsl llahuma wslm la nabiyina mxamedi wla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul llahu tabaaraka wataala wain janaxuu lslmi fajnax laha wtwakl clى allah inahu huwa samiic lcaliim suurat lanfaal ayaan ku soo xsinay aayadda lixdan iyo koowaad ayuu darsigani ka bilaabanayaa waxaan ku dhex jirnay qaybihii ku saabsanaa axkaamta iyo nidaamka dagaalka waxaa inoo dambaysay iyadoo layna faray oo allayna faray subxana wa tacaala diyaar garooba waxaad kari kartaan diyaarsada oo awood ah ama fardaha xirashadooda ah taasoo aad ku cabsigelineysaan cadowgiina iyo cadowga ilaah iyo kuwo kaleo idinku aydaan ogeyn intaba aad ku cabsiinaysaan diyaargarowgaasi marka waa muhim sida rasuulkeena ka sugan sal alay wasalam jihaadku waa dirwatu salaami lislaam islaamka baarka ugu sarreeya wey meesha ugu sarraysa markaad gaadhaysana waxaad u baahan tahay inaad marbarto aasaaskii soo dhisto guri aadan aasaaskiisa taagin saanqaafkiisa ma gaari karta sidaas daraaddeed waxay u baahan tahay in tarbiyo fara badan iyo diyaarin fara badan iyo diyaargarow inay ka hormarto ayay u baahan tahay waa middaa ilahay namarayo ina farayo subxana wa tacaala meesha tii baa lasii wadaa marka meesha yani aayadda aan soo marnay turhibuuna bihi caduwa allah yacni waxaa laga wadaa islaamku ciddii mudan in la argagixiyo wuu argagixin ciddii aan mudnayn argagixinna maaha in la argagixiyo yacni meesha uu islaamku ka istaagay nabadgelyada iyo waxyeelideeda waataan soo marnay inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaaf dadka fasaadka ka shaqaynaya oo nabadgelyada waxyeelaya oo dadka cabsi gelinaya ciqaabta adag bay sharcadu ku dhejisay dadka aan mudnayn in la argagixiyo laakiin cadowgaaga cadownimadu idinka dhexayso oo dagaalka kugu haya kaasi inaad argagixiso waa masaladan ayaddani ka hadlayso waa laazim laanna isagiiba kuma dhaxayo waa ku argagixinaya islaamku marka waa diin nabadgeliye cidda ay ishayaanay isdagaansan yihiinna wuxuu ku yahay argagixisuu ku yahay saas daraaddeed diinta islaamku diin argagixisa maaha calaa itlaaqiha sax maa diinta islaamku ninkii la colooba iyo bulshada islaamka ninkii la colooba oo dagaal ku haya waa in argagixso oo nabadgelyada loo diido ruuxii aan dagaal ku haynin iyo bulshadaan dagaal ku hayninna ma mudna in la argagixiyo waa in nabadda sidii loo dejin lahaa la shugay asalka islaamku saas marka saa in loo kala loo kala qaado baa laazima wain janaxuu lisalmi fajnax laha watawakal cala allah wain janaxuu hadday iishaan nimankii kula dagaalamaya nebi maxamedo hadday iishaan lisalmi nabadgelyo hadday u iishaan fajnax iilo lahaa nabadgelyadu u iilo watawakal tala saaro cala allahi alla dushiisana tala saaro maxaa yeele inahu alle hu isagu asamiicu midka maqalka badan alcaliimu oo cilmiga badan nimankii dagaalku idinka dhexeeyey hadday doortaan nabadgelyo heshiis ilxabadda la joojiyo oo bal intii muddo aan la wada noolaado nabadgelyada yeel baa laleeya nabiga sal lay sl fajnax laha u iila adig naftaada yani ma aha laazima ee waxay ku xidhan tahay kolba cidda muslimiinta hogaaminaysa nabadgelyada ay soo jeediyeen gaaladu dani ma ugu jirtaa muslimiinta mise dani uguma jirto hadday dani ugu jirto fajnax laha w haddayna dani ugu jirin inay nabadgelyadaas qaataan iyo heshiiskaas muslimiintuna markaasi laazima saas maana kolba waxay ku xidhan tahay maxaa muslimiinta iyo bulshadooda iyo dawladooda maxay maslaxa ugu jirta ma dagaalkaad maslaxa ugu jirtaa waa inuu dagaalamo ma heshiiskaa dagaal ugu jira iyo maslaxa ugu jirtaa waa inuu heshiiska galo saas maana fain janaxuu hadday iishaan lisalmi nabadgelyada hadday u iishaan fajnax iilo lahaa nabadgelyada u iilo adigana yeel watawakal cala allahi ilahayna tala saaro waxaa laga wadaa heshiiskaa aad la gashay hadday ku hoos wataan inay kugu siraan ilahay adigu tala saco gadaalnama waxaa ka soo socota ilahay baa kugu filan oo ku ilaalin marka wixii ay wataan ilahay baa la socda ilahay tala saaro heshiiskana gal saasaa lele macana وتوكل تلسار على الله ألا بجيسة تلسار معايا إنه يسوي هو إسقع يا السميع منك مقلك بدل العليم وعلم قبل وإن يريدوا هذي دوران أن يخدعوك إليك الدقان آه. inay ku dagaan hadday rabaan oo heshiiskaa kugu dagaan hadday doonayaan fa ina xasbaka kan kugu filanay allahu alla wey huwa isaga alladii midka wari ayadaka ku xoojiyey binasrihi hiiladiisa kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniintana kugu xoojiyey oo waallafa isu dumay bayna quluubihim qalbiyadooda dhexdooda isu dumay low anfaqta haddaad bixin lahayd nebi maxamedow maa fi lardi waxa dhulka dhexdiisa ah jamiican xaalu idile waxa dhulka dhexdiisa yaalloo dhan haddaad bixin lahayd si aad qalbiyadooda isugu keento maa allafta maadan isu keenteen oo maadan isu dunteen bayna quluubihim qalbiyadooda dhexdood maadan kabteen arrinkaa walaakina allaha allaase allafa isu dumay baynahum dhexdood maxaa yeelay innahu alla casiizun waa midka qaalibka horreeyo laga reynin xakiimun oo qolsa way alla subxana watacaala hadday dhagar wataan oy shirqool wataan oy doonayaan nabadgelyada ay soo jeedinayaan inay kugu khayaamaan ilahay baa kugu filan waxay qalbigoodu qarsanayo iyo waxay soo wataan ilahay baa la socda marka adiga ha ka casaminkaa rabbi subxaana wa tacaala baa kugu filan asagaana kaaga filan wixii dhibaatay xaggooda kaaga imaanaysa allahaasi waa midkii hadda ka horba ku garab istaagay oo wuxuu kaga kugu garab istaagay hiiladii uu ku hiiliyey beder buu rabbi ku hiliye subxana wa tacala adigoo tabartaada iyo dadkaagu yar yihiin iyo awooddaadu rabbi ku hiliye subxana wa tacala waxaa kaloo uu rabbi kugu hiliyey oo kugu xoojiyey mu'miniinta dad buu ku raaciyey oo ciidamuu kuu sameeyey oo bulsho dhan iyo qabaa'il dhan baa ilaahay ku raaciyey waa hilo maxaa yidhi haddaad keligaasa maxaa qaban karta haddaad keligaasoo dadku ku wada diidaan ma waxbaad qaban kartaa maxama qaban karta mu'miniintanoo ilaahay kugu xoojiyey mu'miniinta dhexdoodiina ilaahay baa qalbigooda isu dumay oo isu keenay qalbigooda waxaa laga wadaa horaan intay jaahiliyadii islaamka ka hor dad qalbigoodu isla jooga ma ahayn dad isneceb bay ahaayeen dad qabiil qabiilay ahaayeen dad koox kooxay ahaayeen dad islaayo oo dhexdooda dagaalla ka dhexeeyaan bay ahaayeen magaalada madiine oo hadda saldhigga ah laba reeroo aws iyo khasraj oo lamida ciidanka ahba nabiga ciidankiisa ah baa macnaha dagaalo taariikhiya oo qodod dheer ay kusoo dhex mareen oo ilaa iyo macnaha waxa muddo dhan soo gaaray marka dadkii quluubtooda saa u kala fogey ilaahay baa quluubtooda isu keenay oo isu dumay cidaan ilaahay ahayna saama samayn karto haddaad waxa dhulkii dushiisa yaallo oo dhan bixin lahayd si aad quluubtooda isugu keento maadan kari karteen hadduusan ilaahay subxana watacaala hawshaa warin adigu maadan awoodi karteen maxaa yeele quluub kala jeedsatay ilaahay baa qalbiyada gacanta ku haya waa kan soo marnay yaxuulu bayna almari wa qalbihi wanagsoma qulubta ilahay gacantiisay ku jirtaa subxana watacala hadday isu timaadana ilahay baa isu keenay hadday kala tagtana cidaan ilahay loo isu soclin kara ma jiro marka xoolo la helo iyo laaluush la bixiye iyo dadkoo wax la siiye iyo qulubta isuguma timaado laakiin qulubta waxa isu keena ilahay baa isu keena subxana watacala allah isu keenay qulubtooda hama aadan awoodeen adigu inaad isu keento wax kastoo samaysa bale nabiga sal lay slam bulsho adag oo isku tiirsan oo isku wada qalbi ah oo isku meel ujeeda oo iskaashanaysa ilahay waa soo saaray adiga awoodtaada maada kusoo saartay nabi maxamed salawatu rabbi wasalam aleyh saas macana wain yuriiduu hadday doonaan macnaha isku duubnaanta ciidanka iyo inay isku qalbi yihiin oo isku meel u jeedaan oo quluubtoodu isu duman tahay asaas waxay u tahay libta iyo guusha aad gaadhayso ciidankaagu marka horeba hadduu kala jeedo oo midba wax wato oo dhexdooda cadaawadi taallo oy qabiil qabiil yihiin oo wadda wadan iyo degmo degmo ay u kala socdaan oy afkaar kala rumaysan yihiin ma guul baa heli ma helis guul horta wax isku hayaan kaba inaad la timaado goobta saas way macnaha wain yuriiduu hadday doonaan an yakhdacuuka inay ku dagaan oy heshiiskaa dhexdiisa kugu dagaan hadday doonaan oy kugu gaadaan fa ina xasbaka ka kugu filani allahu alla wey ilahay baa kugu filan oo dhinkooda kaaga filan huwa alla alladii midka way ayadaka ku xoojiyey nebiow binasrihi hiiladiisa kugu xoojiyey uu kuu hiiliyey wa bilmu'miniina mu'miniintana uu kugu xoojiyey mu'miniinta uu ku raaciyeyna waa kugu xoojiyey wa allafa wuu isu dumay alla subxaana wa tacala wuu isu geeyey bayna quluubihim qalbiyadooda dhexdoodu isu geeyey low anfaqta haddaad bixin lahayd maa fi lardi waxa dhulka dhexdiisaa jamiican xaal uu idin yahay maa allafta maadan isu dunteen bayna quluubihim quluubtooda dhexdooda isuma dumi karta ma keri nabiganu sal lay slam maalintii xunayn oo saxaabada aan yani ansaar ay wax tirsatay qaabkii hanimada loo qeybiyey waxoogaa wax ka tiriya ka tirsadeen markaasuu nabigu shir gooniya la qaatay sal lay slam wuxuu ku yidhi nabigu sal lay slam yaa macshar alansaar ree ansaareedow soo miyaydaan ahayn kuwa nuusan oo ilaahay aniga sababtayda idinku hanuuninin oo maydaan ahayn kuwa qaybsan oo aniga darta ilaahay idinkuma midaynin oo maydaan ahayn niman baahan oo gaajaysan oo aniga darta ilaahay wax idinkuma siinin intaa waxay leeyihiin allahu warasuuluhu aman ilaahay iyo rasuulkiisaa gallad lagu leh marka ujeedadu waxay wakuntum mutafariqiina fajamacakum allahu bi dad qaybsan soomaydaan ahayn oo reerreer isu laaya adiga sababtaysoo ilahay idinkuma midaynina wix idinkagama saarin saas man marka ilaahay baa gallad ku leh addoommadiisa xalka keliyeeta ee dadka ka soo saari kara dad walaalo ah oo aynan u dhaxaynin teed qabiil iyo teed wadan iyo teed guruub uuna u dhaxayninoo hal qalbi dad wada leh iyo bulsho isku kalsoon waxay ku soo dhici kartaa in ilahay lagu xidhmo subxana watacala ilahay reerlaari geliyo tiisa la raaco markaasuu ilahay xulubtiisu keenaya subxana watacala waa la diiday soomaa xoolo kasta adduunkao dhan hadduu idin gurmado oo xoolo kasta laydin siiyo oo intaasoo shir laydin qabto weligii laysuna ukin keeni karto nabi maxamed baa sida lagu leeyay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ma awoodi kartid baa la leeyay maca khuluqiisa iyo dabeecadiisii iyo dadaalkii nabiga sal lay slam maca dalika waxa la ma keni karti ilahay isu keeno ma isuma keeni karin saas mana yaa ayuha nabiyu ka nabigow yaa ayuha nabiyu nabiyow xasbuka kan kugu filan allahu allow adiga iyo waman cidda ittabacaka ku raacday oo min almu'miniina mu'miniinta ah adiga allah kugu filan iyo inta ku raacday ee mu'miniinta aba wamantu waxay ku cadfan tahay kaasta xasbuka ah icraabka la weysataa yaa ayuha nabiyu nabiyow xasbuka kan kugu filan allahu alla wey waman cid kan ku filanna alla wey waman cidna isagaa ku filan ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta ah mu'miniinta ku raacdayna ilahay waa ku filan subxana wa tacala tii hore waxay kaga gedisantaha aayatani fa ina xasbaka allahu bale nebiyow ilahay baa kugu filan isaga keligii taasaytoma tani waxay la dheer tahay filaanta ilaahay uu kugu filan yahay adiga khaas kuguma ahee mu'miniintana ilahay baa ku filan saas maana oo ah arrinkaa ilahay ciddii tala saaratay inuu ku filan yahay nabiga khaas kuma ayadan dambaa faa'idaysa macana yaa ayuha nabiyu xarid almu'miniina cala alqitaal yaa ayuha nabiyu nabiyow xarid tirtirsi almu'miniina mu'miniinta tirtirsi oo boorri cala alqitaali dagaalka dushiisa ku tirtirsi ku qalqaali dagaalka in yakun haddii uu ahaado minkum xaggiina cishruuna hadday ahaadaan in yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina cishruuna labaatan saabiruuna oo sabraya haddii xaggiina laga helo yaqlibuu way raynayaan mi'atayni laba boqol bay ka raynaya wa in yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina hadday ka ahaadaana laga helo mi'atun boqol sabraysa haddii la helana yaqlibuu waxay ka adkaanayaan alfan kun oo min aladiina kuwii ka mida kafaruu kufriyey maxaa saasay u arrintuu tahay biannahum sababtu waxa weye biannahum iyagu qawmun qowm inay yihiin laa yafqahuuna oo waxba fahmayn dad waxay u dagaalamayaan iyo aakharo iyo mabda tawxiid iyo ilaah yaqaana ma saas daraadeed baa looga adkaada macana nabiga waxa leeyahy sal lay slam kaalintaada iyo xilka ku saarani waa dadka inaad dagaalka ku burido waxaynu soo marnay yaa ayuha nabiyu xarid lmuminiina xarid lmuminiina cala lqitaal waytan lakin suuratu nisa waxaynu kusoo marnay waxaan ujeedaa xarid ilmu'miniina casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu saasaan soo marnay marka boor yani adiga xilka ku saaran waxa weeyaan inaad dadka ku boorrido yani dagaalka ku boorrido taasaa ilahi kubaray subxana wa tacala rasuulkeenu sidaasu ahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo saxaabada aad buu u jeclaysin jiray inay dagaalamaan inay ilaahay dartii u jihaadaan maalintii ubeder oo kale markii inta laysu saftay ciidamadu ay su diyaar garoobeen rasuulku wuxu yuri sal lay slam qumuu ilaa jannatin arduha asamaawaatu waalardu buu nabi sal lay slam markii laysu safto ciidanku yani isdifaacay oo weerarka inuu qaadan la doonayay buu nabigu wuxu yuri sal lay slam waxaad isu taagtaan janno ballankeedu uu yahay dhulka iyo samaawaadkao laysku daba xidhay nin saxaabada ka mid uu dhihi jiray cumayr ibnu xamaam ayaa wuxuu yihi carduha asamaawaatu waalard ma samaawaadka iyo dhulalkaiyo la ballartahay markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam nacam ha bakin bakin buui markaasaa nabigu wuxu yuri sal lay slam maxaad hadalkaa u jirta wuxuu yihi rajaa an akuna min ahliha raje aan ka qabo inaan dadkeeda ka minoodo jannada dadkeeda bal hadalkaa uhi nabi allo markaasaa nabigu wuxu yuri sal lay wasalam fa inaka min ahliha jannada dadkeedaad ka mid tahay bu nabi uri sal lay slam ninkii isaga horay buu u galay dagaalka seeftiis galkeedii buu jabiyey waxoogaa timiroo yani uu watayna intuu la soo baxay buu wuxuu bilaabay inuu cuno wuu ka gaadhsiin waayo wax laba dhowrxaba markuu ka qaatay buu intii kale iska daadiyey markaasaa wuxuu yidhi wallahi lain ana xayiitu xataa aakulahunna inaha laxayaatun tawiilatu ilaahay baan ku dhaartay intaan dhammaysanayo dhowrkan xabee timirta haddaan sii noolaado waa nolol dheer bu wuxuu tiigsanayaa jannadii baa halkan u taagan adduunyadan iyo kabeedkeeda inuu dhaafuu doonay waa nolol dheer buu yidhi haddayba igu sii jirto intaan timirtan cunahay wuu iska daadiyey dagaalkiibuu galay waa la dilay sidii nabigu ugu bishaarayay bay noqotay salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka nabigu sal lay waslam saasuu dadka ugu boorin jiray dagaalka oo yani waxa weeyaan kutub dhan baa laga qoraya xadiista nabigu sal lay waslam kusoo aroorta ummadda uu ku boorinayo dagaalka marka ku boorin baa laleeyahy oo dad ku tirtirsi muminiinta dagaalka ku tirtirsi baa laleeyahy ayib marka kadib rabbi subxana wa tacala wuxuu bishaaraynayaa muminiinta inuu garab taagan yahay oo tiradoodu haba yaraatee inay gaalada ka rin doonaan haddii labaatan idinka mida la helo oo sabran yahay laba boqol bay ka adkaanaya boqol sabraysa haddii laydinka helo adkaysanaysana oon cararaynina kun gaalada ka mida bay ka adkaanaya ninkiiba intee u dhigmaa marka toban buu udhigmaa nin walba nin walba toban buu udhigmaa toban gaal buu iska celi saas man ayib yaa ayuha nabiyu nabiow xarid tirtirsi oo boorri almuminiina muminiinta waxaad ku boorrisaa cala alqitaali dagaalka dushiisa in yakun hadduu ahaadoo la helo minkum xaggiina cishruuna labaatan saabiruuna oo sabraya yaqlibuu way raynayaanoo way adkaanayaan miatayni laba boqol bay ka adkaanayaan wain yakun haddii ay ahaato oo la helo minkum xaggiina miatun boqol haddii laga helo saabiratu way iyaduna sabraysa yaqlibuu way adkaanayaan alfan kun bay ka adkaanayaan oo min aladiina kuwii ka mida kafaruu gaaloobay sababtuna waxa weye biannahum iyagu gaaladu qowmun qowm inay yihiin laa yafqahuuna waxba fahmayn ilaa ninkii wax fahmaya baguusha la siiyaa ama ninkii wax fahmaya adkaada wax ma garadna saas daraaddeed baa loo jebinay alaana khafafa allahu cankum waajibku marka aayadda waxaa laga fahmay inay ku waajibisay mu'miniinta haddiiba cadowgoodu uu toban goor ku labanlaabmo uusan ka badnayn inaysan cararin toban nin kama carari kartid saas laba labaatan haddaad tihiinna laba boqol kama carari kartaan boqol haddaad tihiinna kun ninoo gaalaa kama carari kartaan saasay aayaddu xukunka laga faa'idaysa waa kaa kiibaa marka la fududaynaya alaana hadda ayuu khafafa fududeeyey allahu alle cankum xaggiinuu idinka fududeeyey fahuwa calima wuxuu ogaaday ana fiikum dhexdiinna inuu ku sugan yahay ana fiikum dhexdiinna inuu yahay dacfan taagdarri inay taagdarri dhexdiinna tahay buu alla ogaaday ee fa in yakun hadduu yahay minkum xaggiinna mi'atun boqoli hadday tahay xaggiinna haddii laga helo boqol saabiratun oo sabraysa yaqlibu way ka adkaanayaan mi'atayni laba boqol bay ka adkaanayaan wain yakun haddii ay ahaato oo la helo minkum xaggiina alfun kun haddii laga helana oo iyaguna sabraya yaqlibu way adkaanayaan alfayni laba kun bay ka adkaanayaan biidni illah ma awoodiyo xeeladaada maya biidni illahi bay ku adkaanayaan wallahu allana maca asaabiriina kuwa sabra la jirankooda wey kuwaasuu ilaahay garab siinaya u hilinaya subxana wa tacala aayadani waxay nasakday aayadda horey nasakday aayadda hore xukunkeeday bedeshay oo aayadda hore waxaa la yidhi ninkii muslim ah toban gaal waa inuu iska celiyo kama carar aayadana waxay tidhi ilaahay waa idinka fududeeyo waxaa la ogaaday inay tabardarra idinku jirto inaydaan arrinkaas idinku adag yahay baa la ogaaday maxaa loo fududeeyey marka waxaa loo fududeeyey bedelkii lagu yidhi toban nin u babacdhig lagu yidhi hadda waxaa lagu leeyahy laba nin un saas laba nin haddii laydinka helo boqol sabraysaay waxay ka adkaanayaan laba boqol haddii kun sabraysa laydinka helana laba kun bay ka adkaanayaan ninkiiba labaa lagu aadiyey marka saas markii horena ninkiiba toban baa ku aadanay haddana ninkiiba labaa lagu aadiyey xukunku saasuu hadda u yaalla xukunkii dambe ee shareecadu ku sugnaatay wakaa haddaad laba ka cararto aayaddii baa soo geli marka aayaddiinu soo marna soo sheegnay inay aayadani khasistay oo ahayd yani waxa weeye ida laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum ladbaar waman yuwallihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ila fi'atin faqad ba'a bigadabin min allah wama'waahu jahannam wabi'sa almasiir aayaddaasaad gelaysaa tirada aad ka cararayso mar haddayna labanlaabkaa ka badnayn hadday labanlaabkaa ka badan tahay markaa waa lagu rugseeyey oo aayaddani marka waxay qaydaysaa ayadii hore ilaaqa kusoo arooray saas wey macana al'aana hadda ayuu khafafa allahu alla fududeeyey cankum xaggiinu idinka fududeeyey arrinkii cuslaa oo toban nin iska celi ah ayaa laydinka fududeeyey oo wacalima wuxuu ogaaday alla anna fiikum dhexdiinna inay ku sugan yahay dacfan taagdari daciifnimo inay idinku jirto oo awood aydaan u haynin aad toban nin iskaga celisaan ninkiiba fain yakun haddii uu yahay oo la helo minkum xaggiinna miatun boqol saabiratun oo sabraysa haddii xaggiinna laga helo yaqlibu way adkaanayaan miatayni laba boqol bay ka adkaanayaan wain yakun hadday ahaadaan minkum xaggiinna hadday ka ahaadaan alfun kun oo kun xaggiinna laga helo iyaduna sabraysaa meesha ku jirtee yaqlibu way adkaanayaan alfayni laba kun bay ka adkaanayaan biidni illahi bay ku adkaanayaan ilahay idankii subxana watacala wax walba idan ilahi unbuu ku dhiciy wuxuusan ilahay ogolaanin ilan madcaye wallahu allana maca asaabiriina kuwa sabra la jirankooda wey ma kana linabiyin an yakuna lahu asra xata yusqina fi lardi turiiduuna carada dunya wallahu yuriidu alaakhirata wallahu casiizun xakiim aayadaha waxaa laga hadlay dagaalkii bedel waxaa la soo qabsaday haniimooyin soo saas maa haniimaa la qabsaday ragna waa la laayay waxaa kaloo laga soo qabsaday toddobaatan ninna waa laga soo qabsaday nolol baa lagu qabtay dadkii nolol lagu qabtay waa dagaalkii ugu horreeyey oy muslimiintu gaalo soo qabtaan see loogu talini marka xukunkeeda see ma la layn ma la iska sii dayn ma madax furashaa laga qaadan see loogu talin arrinkaasuu nabigu sal alay waslam saxaabadiisii kala tashaday saxaabadiisii ayuu kala tashaday wuxuu kala tashaday abubakr sidiiq iyo cumar ibnu khataab abubakar wuxuu ku taliyey nebi allow dadkani waa dadkeenu wada dhalanay waa qaraabadii haddii ay daynana berrita inayba iimaan ka qaataan oo islaamnimada qaataan baa suurtagal ah oy islaamka xoog u noqdaan iyo ciidan ta kaleeto xoolaynu u baahannahay oo maanta xoolo waa rabnaa saas daraaddeed nimankan dilka intaynu ka baajinno madax furasho aan ka qaadano xoolo keenaan dhacno aan iskala sii dayn iyagiina ha nabad galeen inaguna xoolo aynu helno cumarna wuxuu yihi nebi allow aniga waxay la tahay buui nimanka waa nimankii magaaladii maka kaa soo caydhiyey intii la ogeydna ku dhibahayay maantana meeshan kugu soo raadsaday hadday u suuroobi lahayday awood kuu heli lahaana mid maya kaaga tageen maanta waxay ila tahay nin walba ninkay qaraabada yihiin intaad u dhiibto qoortaa ka jira xoolo xoolahaasi waxaas anigii ma anfacaye nimankaa la soo qabto hala dhameeyo ta kale haddii la sii daayo yaa damaano qaadaya berrita inayna dagaal kale soo gelin soo dagaal ladabdanay soo raacaa suurtagal ma arrinkaasaa marka nebigu sal lla sl labadaa talo taladii marka waxaa la qumanaatay abubakr sidiiq radi allahu canhu ila nabigu sal lay slam kaana raxiiman waa naxariis badnaa oo yani turiduu nabigu jeclaa sal lay slam taasuu qaatay markuu taladaa qaatay taladii cumarna laga tegay bay marka aayadahani soo degeen rabbi wuxu uhi subxana watacala maa kaana ma ahaanin linabiyin nebigu ma ahaanin an yakuuna inuu ahaado lahu isaga asraa kuwa la soo qafaashay inay u ahaadaan nebi ma habboona xataa yusqina ilaa uu dilka badiyo fil ardi dhulka dhexdiisa ilaa uu laynta gaalada ku xeel dheeraado turiiduuna waxaad doonaysaan carada dunya adduunyada dheefteedaad doonaysaan wallahu allana yuriidu wuxuu doonayaa alaakhirata aakharuu doonayaa wallahu allana casiizun waa midka haalibka xakiimun oo xikmadow saaxiibka lawlaa kitaabun kitaab hadduusan jiri lahayn kitaabkaasoo min allahi xagga alla ka yimi kitaabkaasoo sabaqa hormaray hadduusan jiri lahayn lamassakum waxaa idin taaban lahaa fii maa shay dhexdii waxaa idinku taaban lahaa akhadtum aad qaadateen cadaabun cadaab baa idin taaban lahaa cadiimun oo weyn fakuluu cuna marka mimaa hanimtum waxaad hanimaysateen cuna xalaalan xaal uu xalaal yahay tayiban oo wanaagsan wattaqu llaha allana ka cabsada ina allaha alla kafuurun midkii dhaafid badan raxiimun oo naxariis badan macnaheedu waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala waxa uu aayaadka ku muujinayaa talada qumani inay ahayd taladii cumar saas maana talada cumar baa qumanay maxaa yeelay waxay ahayd oo isagiiba macnaha taladiisii baa la waafaqay isaga sidii uu arrinta ku ji yani ku cileeyey baa yaa la leeyahay taasaa fiicnay ina qaadataan bal hadal adag oo la leeyahay nabiga sal alay wasalam yani loo jeedinaya aayaadku soo jeediyana waxaa la yidhi nebi uma ahaanin umana habboona inuu dad uu qafaasho oo uu qaqabsado oo kaxaysta inuu yeesho ilaa uu dhulka si fiican gaalada ugu laayo ilaa horta gaalada dhaqdhaqaaq ay weydo isdhaqaajin weydo sida uu laynayo inuu hadda bilaabo inuu dad qafaasho uma haboono baa laydhaha nebi saas wey maana ifqaanka waa la yidhaha alifqaan waxaa la yidhahdaa almubaalagatu fi lqatli waaljiraax in lagu xeel dheeraado laynta iyo dhaawaca iyo nabargaadhsiinta saasa la yidhaha aslu lifqaanna waxaa la yidhahdaa oo kelimada asalkeedu ay ka timid yacni shayga markii dhaqaaq loo diido shaygu markuu qaraleeyay oo adag yahay ma dhaqaaqo shaygu markuu yahay shay shubmaya sida biyaha oo kale wuu shubmaa laakiin markuu yahay shay qarale oo adag isma dhaqaaji waxaa laga wadaa dilkooda iyo layntooda inta lagu xeel dheeraado inay markaa isdhaqaajin waayaan oo meel aynan isdhaqaajin karin ilaa uu gaadhsiiyo markaa kadib hadduu qafaalanayo ha qafaasho laakiin dagaalkii ugu horreeyay inuu qafaalasho bilaabo isagoon si fiicanba wax u laynin nebi uma ahaanin baa laleeyahy maana saas weeyaan waxaad doonaysaa marbi ilahi subxana watacaala adduun dheef adduunyaad doonaysa waxoogaa madax furasha iyo xoolodoon baa tihin allana aakharu idinla rabaayo yani waxa weeye aakharadoon wey allana subxaana wa tacaala midka casiiska oo xakiimka wey kadib baa waxaa la yidhi haddii ayna jiri lahayn kitaab xagga ilaahay ka yimid oo horay uu horay maray kitaabkaasi muxuu yihi kitaab horay maray oo xagga ilaahay ka yimid hadduusan jiri lahayn waxan aad qaadateen qafaalkan aad kaxaysateen madax furashada aad ka qaadateen sababteeda cadaab weyn baa idin taaban lahaa burbur subxana wa tacala kitaabkaas horreeyey hadduusan jiri lahayn kitaabka horreeyey muxuu yahay waxaad tidhahdaa kitaabka horreeyey waxa weeye lawxulmaxfuudka waxaa horay ugu yaalay ummaddan in loo xalaalayn doono haniimada laakiin weli markaa ma soo degin xalaalayntii looma sheegin laakiin lawxulmaxfuudka waxaa horay loogu qoray ummadda nebi maxamed sal alay waslam in haniimadu xalaal u noqon doonto kitaabkaa horay loogu qoray looxulmaxfuudka hadduusan jiri lahayn oo haniimada in laydiin xalaalayn doona ah taasi haddaynan jiri lahayn cadaab xanuun badan baa idin cadaab weyn baa idin taaban lahaa haniimada waxan aad qaadateen asaaradan iyo qafaalkan iyo madax furashada aad ka qaadateen waa laydiin cadaabi lahaa hadduuna horay ilaahay saa u qori lahay subxana wa tacala lakin horay baa waxaa u qornay in haniimada laydiin ogolaan doono taasaad ku baxsatee taasaad ku fakateene khatar baad gashayn baa laleeya macnaha haddaa marka haniimadii laydin xalaaleeya cunale ayadoo xalaal dayib ah cuna ilaahayna ka cabsadaan raqibadaya subxana wa tacala saas way macana marka haniimadu ummadaha kaleo dhan xaaraan bay ka ahayd ummadda nebi maxamed sal lay slam besay xalaal u ahay xadiiska nabigeena sal lay slam waa ka odhanaya uctiitu khamsan lam yuctahunna axadun min alanbiyaai qabli shan shay baa laysiiyey oo nebi iga horreeyey aan la siinin shantaa waxaa ka mid a wa uxillat liya alhanaa'imu haniimooyinkii baa la ii xalaaleeyey nebiyadii iga horreeyey ummadihii horena xalaal uma ahayn saas wey maana marka tan wa aayadana lagu xalaaleeyey maa kaana ma ahaanin linabiyin nebi uma ahaanin an yakuuna inuu ahaado lahu isaga maa kaana linabiyin nebi uma ahaaninoo uma haboono wey an yakuuna inuu an yakuuna inay ahaato lahu isaga asraa kuwa lasoo qafaasho lasoo qaqabsaday inay u ahaadaan nebi uma habboonaa xataa yuskhina ilaa uu dilka badiyo ku xeel dheeraado gaalada layntooda ilaa uu ku xeel dheeraado fil ardi dhulka dhexdiisa turiiduuna waxaad doonaysaan carada dunya adduunyada dheefteedaad doonaysaan wallahu allana yuriidu laakhirata aakharu allana doonaya wallahu allana casiizun midkii qaaliba wey xakiimun oo xikmadu saaxiib lawlaa kitaabun kitaab hadduusan jiri lahayn kitaabka waxa la qoray baa la yidhahda yani qoraal hadduusan jiri lahayn oo min allahi xagga alle ka yimid kaasoo sabaqa hormaray oo horreeyey oo looxu maxfuudka ku qornaa oo in haniimada laydiin xalaalayn doonaa kitaabkaasi iyo qoraalkaa hore hadduusan jiri lahayn lamassakum waxaa idin taaban lahaa fii maa shay dhexdii akhadtum aad qaadateen oo dadka aad qafaalateen iyo madax furashada aad ka qaadateen fii maa shay dhexdii akhadtum aad qaadateen waxaa idinku taaban lahaa cadaabun cadaab baa idinku taaban lahaa cadiimun oo weyn laakiin cadaabkaa waxaa idinka baajiyey qoraalkaa horay loox maxfuudka loogu qoray oo in haniimada laydin banayn doonaa saas maana tafaasiir kalena waa jira laakiin kaa aanu ku gaabsana fakuluu cuna min mar mimaa shay xaggii cuna haniimtum aad haniimaysateen wax ka cuna xalaalan xaal uu xalaal yahay ka aad qanimaysateen tayiban oo wanaagsan xalaal wanaagsan oo alla idiin ogolada iyadoo aad cuna wattaqu llaha allana iska jira maxaa yeelay ina allaha alla kafuurun midkii dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariista wey rabbi subxana watacala يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم آية مركب عينون فايدين رسولك صلى الله عليه وسلم يعني اجتهادات في سقاركوت اجتهادات في سقاركوت سيدي هل الرميسي أنا هين بين مرمرك غاركوت نقوك عنه لكن لو دين ما هو الله صحي hadday sidii alla rabaysay aan ahayn nebigu intuu ijtihaado ay la qumanaato loo dayn maayo waa la sixi meelo badan baynu qur-aanka ugu tegi doonaa tadaa ka mid a oo sidaa aad adiga abubakar guddoonka ku gaadheen ma ahee sidalaa fiicnayd bule maana yaa ayuha nabiyu nebiow qul waxaad tidhahdaa liman cidda qul waxaad tidhahdaa liman cid waxaad ku dhahdaa fii aydiikum gacmihiina ku dhex jira oo min al asraa kuwa lasoo qafaashaya gacmihiina dadka ku dhex jira ee gacanta ku haysaan oo kuwaad soo qafaalateen ah waxaad ku dhahdaa in yaclam illaahu alla hadduu og yahay fii quluubikum qalbiyadiina dhexdooda khayran hadduu khayr ku ogyahay yu'tikum wuu idin siinay khayran wax ka khayr badan mima ukhida kii laydinka qaaday minkum xaggiin wayakfir wuu dhaafi lakum idinka alla wuu idin dhaaf wallahu allana kafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariista wey wain yuriiduu hadday doonayaan hadday doonaan nebigu an yani khiyaanataka khayaanadaada inay ku khayaamaan hadday doonaan faqad khaalu llaha ilaahay bay khayeen min qablu horaan horay bay ilaahay u khayaameen fa amkana markaasuu alla ku makaniyey amkanaka minhum saasa lagu wada maana fa amkana alla wuu ku makaniyo gacantuu kuu geliyey minhum xaggood wallahu allana caliimun midkii cilmi badan wey xakiimun oo xikmadu saaxiib nebiyow kuwan gacanta aad ku hayseeneed soo qafaalateen eed soo qaqabsateen waxaa la leeyahay waxaad ku dhahdaa hadalka macnaha markii intaa guddoonkii uu noqday in madax furasho laga qaato ayaa waxaa la yidhi nin walowba intaasoo xoolaa arkeen waa lagu sii daynay rag baa marka xoogaa ka yara cabtayo waxay yidhaahdeen dee xoolahana laga qaadayo waa yaro badan yahay marka waxaa la leeyahay waxaad ku daraadaa nebigu hadduu ilaahay qalbigiina khayr ku ogyahay waxa laydinka qaaday wax ka fiican buu idin siinaya oo muxuu yahay wax la siinay waa iimaan iyo islaamnimo waxoogaa xoolaha baa laydinka qaaday laakiin khayrkiina wanaag hadduu alla ku ogyahay waxoogaagan xoolaha wax ka fiican oo diin iyo iimaan iyo khayr ilahay idinku bedelay ama ma ahee xoolaha laydin siiyey xoolo kaloo ka badan buu ilaahay idinku bedelaya haddii qalbigiina khayr lagu ogyahay oo ficlan kuwii soo islaamay oo ka mida qolyaha maalinkaa lasoo qafaashay madax furashadana lagu sii daayey raggii soo islaamay oo alla qalbigooda khayr uu ku ogaa markay soo islaameen xoolihii laga qaaday xoolo ka fara badan bay islaamka dhexdiisa ka heleen soma haniimooyinkii islaamku qabsanayay iyo xoolihii lasoo furanayay xoolaha laga qaaday intaasoo goor kuwo ka badan baa la siiyey markay soo islaameen kadib marka taa in laga hadlayana waa suurtagal nabiga sal lay slam adeerkii cabaas ibni cabdilmualib oo kale cabaas raggi lasoo qafaashay bu oo nabigu sal lay slam madax furashada ka qaaday weliba waxaa sugan in ay ree ansaareed soo jeediyeen nebiyow wiilkan cabaas ee ma abtiga u nahay yaan waxba laga qaadin haliska daay nebigu wuxu uri sal lay wasalam hal dirham ha uga tegina bui hal dirham ha u daynina xooluu leeyahay weliba wuxuu ku yidhi adiga iyo dhowr inuu qaraabo ahaayeen ka bixi buu yidhi weliba adigu xoolaad leedahay markuu soo islaamay cabaas buu nabiga u yimid sal lay slam nabigoo baxrayn meesha la xoola uga yimaadeen buu u yimid maalin markaasuu yidhi nebi allow aniga waad og tahay oo madax furashada waa kii layga qaaday hebelna xoolihiisa waa kii maalintii aan bixiyey hebel la bixiyey maanta xoolaha wax iga sii nabigu wuxuu ku yidhi sal lay slam intaad u tagto gurahu intaad kari karto ka qaado faraxuu ku urursaday marka mara intuu qaatuu ku guray markaasuu markuu inuu la kaca damcay oo yani waxa wey tun ka saarto buu qaadi kari waayey markaasuu nabigu wuxuu ku yii wuxuu yidhi nebi allow raggan meesha jooga nin kamida amartii ha ila madax tunka hay saareen wuxuu ku yidhi amar siin maaye adigu qaadan bu waayay haddaadan ninna ii amraynin adigu ii saar buu marka aniguna kuu saari maayo wuu qaadi kari waayo marka markuu hinjin kari waayey buu wuxuu ku yidhi waaya qaar iska baadi marka qaar buu iska baadiyey intii yarana uu soo dhutunka saartay marka nabigu sal alla alay wasalam ilaa intuu ka libdhahayay ninkaas wuu sii fiirinayay waana muusooma waa qoslay nabigu sal alla alay wasalam yani siduu bini aadamku xoolaha ugu dadaalhayo u jecel yahay buu la yaabay nabigu sal alla alay wasalam saas macana marka ninkii waxoogaaga laga qaaday maanta waxaa la yidhi xoolaha intaad dhex gasho faraqa buuxiso waa kaa hinjinla oo qaadila soomaali marka waad soo gelaysaa adduun iyo aakharaba wax intii laydinka qaaday in idinka fiican oo idin daantaa laydin siinaya laakiin waa goorma hadduu qalbigiinna ilaahay khayr ku ogyahay saas maana ayib kadib baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi nebiow hadday isku dayaan inay ku khayaabaan khayaanadaada hadday doonayaan oo markaad sii dayso intay ku khayaamaan dagaal kale haddana soo galaan hadday rabaan hadda ka hor bay ilaahay khayaameen beder ka hor ilaahay bay khayaameen gaalnimadii iyo waxay ku kaceen bay ku khayaameen markay khayaanadaa ku kaceenna ilaahay baa kuusoo gacangeliyey taa waxay macnaha muujinaysaa hadday haddana khayaanadii ku noqdaan allihii kuusoo gacangeliyey baa jooga mar labaad bay gacanta soo geli doonaan way macna saas weya markaa ka cabsami khayaanado yaa ayuha nabiyu nebiyow qul waxaad tidhahdaa liman cidda fii aydiikum gacmihiina ku dhex jira liman cidda fii aydiikum gacmihiina dhexdooda oo min al asraa kuwa lasoo qafaashay kuwa gacmaha aad ku haysaan oo gacantiina aad ku haysaan oo lasoo qafaashay waxaad ku dhahdaa in yaclam illaahu alla hadduu og yahay fii quluubikum qalbiyadiina dhexdooda khayran khayr hadduu ku og yahay yu'tikum wuxuu idin siinayaa khayran wax ka khayr badan mimaa kii ukhida la qaaday minkum idinka laydinka qaaday kii laydinka qaaday wax ka khayr badan baa laydin siin haddii qalbigiina ilahay khayr ku ogyahay subxana watacala ayib oo islaamnimo idinla damcaw wayakfir rabbi wuu dhaaf waxaa laydin siinayo waxaaba idin dheer wayakfir wuu dhaafi alle lakum idinku idin dembi dhaafi oo khaladkii hore aad u gasheen waa idin dhaafaya wallahu allana kafuurun waa midkii dhaafid badan raxiimun oo naxariista wey wain yuriiduu hadday doonaan khiyaanataka khaainida hadday wataan faqad khaanuu waxay khayaameen allaha alla ayay khayaameen min qablu horaan gaalnimo iyo kufri ayay ku khayaameen beder ka hor wey fa amkana alla ayaa ku makaniyo kuu gacangeliyey minhu xaggood ama fa amkana allah makansaday minhum xaggooda lama waaldihi kara wallahu allana caliimun waa midkii cilmi badan xakiimun oo xikmadu saaxiibow ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajahaduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili illah dadka lasoo qafaashay marka oo lasoo qabsaday akhiiran warkoodu waxaa lagu gebagabeeyo shareecadu ay u dhigtay ruuxa mas-uulka ka ah muslimiinta markaa baa xukunkooda go-aanka gaadhay see loogu talinaya haddii la qumanaato kolba maslaxada muslimiintuu fiirinaya maxay muslimiinta danta ugu jirtaa maanta hadday la qumanaato inuu laayo oo maslaxada saa loo arko waa la layn haddii ay la qumanaato in madax furasho laga qaato xoolo laga qaatana xoolo inta laga qaataa la sii day hadday la qumanaato maxaabiis muslimiinta laga hayo inuu kusoo furtana wuu samayn karaa hadday la qumanaato inuu addoommo ka dhigto la addoonsadana wuu samayn karaa hadday la qumanaato inuu bilaash ku sii daayo iskaba sii daayana wuu heli karaa saas maana yani taladooda waxay u taallaa oo go-ood guddoon ka gaadhaya go-aan yani imaamka muslimiinta iyo ninka madaxda wuxuuna kolba ku salaynayaa muslimiinta maanta maxay maslaxa ugu jirta saas maana taasuu fiirinaya ayib ina aladiina aamanuu halkan waxaa laga gudagalay marka suuradda saad xusuusantihiinba waxay ku bilaabatay tilmaanta mu'miniinta waxaana lagu khatimaya mu'miniinta yay isxigaan see laysu xigaa sideedaba ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday biamwaalihim xoolahooda ku jihaaday wa anfusihim iyo nafyaalkooda fii sabiili illahi jidka alla dhexdiisa iyo waladiina kuwa aawow soo dhaweeyey kuwa aawow dumay oo soo dhaweeyey kuwa oo wanasaruu u hiiliyey ulaa'ika kuwa bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale kuwii xiga wey kuwa kale kuwa kale isxigaan oo isjecel yihiin oo isu xaqleeyihin waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yuhaajiruu aan hijroonin maa lakum idinma sugnaanin min walaayatihim welinimadooda xaggeeda idinkama sugnaanin min shayin waxba idinkama sugnaanin xidhiirkooda waxba kuma lihidin xataa yuhaajiruu ilaa ay hijroodaan wain istansaruukum hadday hiilimaad idin weydiistaan hadday hiilimaad idin weydiistaan fi diini diinka dhexdiisa inaad ugu hillitaan hadday idin weydiistaan fa calaykum dushiinna waxaa ahaaday annasru hiiladooda waa inaad ugu hillisaan marka ilaa calaa qawmin qowm dushiisa mooyaane yacni gaal oo dhan baad uga hiilinaysaan ilaa calaa qawmin qowm dushooda mooyaane oo uga hiilin maysaan qowmkaasoo baynakum dhexdiinna iyo wa baynahum dhexdooda miihaaqun uu yahay ballan la adkeeyey ballan adag gaalo ay idinka dhaxayso kuwaa uga hiilin maysaan wallahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arkow dadka iimaanka laga helay kadibna hijrooday oo waddankoodii ay ku dhasheen iyo xoolahoodii ilaahay dartii uga tegey kadibna markay hijroodeen jihaaday oo xoolahoodii iyo naftoodaba ku jihaaday ilaahay dartii iyo jidkiisana u jihaaday kuwaas iyo kuwa qoladaas soo dhoweeyey ee magaaladoodii iyo deegaankoodii ku soo dumay oo u hiiliyo isgarab taagay oo xoog iyo xeelad waxay lahaayeen iyo xoolaba kala qayb qaatay ka qaybgeliyey kuwaasi labadaa qolo ayagaa isxiga oo walaalo ah oo isu hiiliya oo xaq isku leh waa kuwe waa muhaajiriintii nebiga maka kala yimid iyo reer madiine oo ansaar ah waaladiina aawow waa reer ansaareed waa labadii qawse qoyse aws iyo khasraj ee islaamku isku taagay islaamku macnaha ku xoogeeyey garab istaaga kuwaaw labadaa qolo ayaa walaalo ah oo isxiga oo isjecel rasuulkeena sal alay wasalam magaalada madiine markuu yimid hawlihii ugu horreeyey uu qabtay waxaa ka mid ahaa in uu muhaajiriintii iyo ansaartii uu isugu xidhay labalabo saas maana nin kasta oo raggii soo hijrooday ka mid a wuxuu walaal kala dhigay nin raggii dadkii reer madiine ka mid oo ansaari ah markaasuu gurigiisuu ku nool yahay xoolihiisuu la masruuftaa asaguu ku tirsan yahay ilaa laga gaadhsiiyey hadduu midkood dhinto inay isdhaxlayaan oo dhalashada la wada dhashay iyo qaraabtinimada waxaa laga hormariyey in laysku dhaxlo walaalayntii nebigu u walaaleeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh ujeedadu nebigu ka lahaana waxay ahayd inay baaba'do xidhiidhyadii hore ee bulshadu lahaan jirtay xidhiir labaad qaybta saddexaadi waxa weeye waa qolo mu'miniin ah oo aan soo hijroonin markay iimaanka qaateen oo islaameen dhulkoodii kamayna imaanin oo magaalada madiine mayna imaanin leanna imaanshaha magaalada madiine la yimaado waagaa muhimmad gooniya bay lahayd mu'miniintu waxay u baahan yihiin tiray u baahan yihin oo nebigu wuxuu u baahan yahay inay saxaabadu bataan oo magaaladii difaac bay u baahan tahay oo jihaad iyo dagaalka la qaadayo rag buu u baahan yahay oo xoogaagii baa loo baahan yahay iyo xoolahaagii in la soo hijiroodaa laazim ahayd marka marba haddaad islaamto inaad ka soo tagto deegaankaaga iyo dadkaaga ood magaalada madiine nebiga ugu timaado yaa laazim ahayd qolyaha marka laga waayey inay soo hijroodaan oo deegaankoodii iska jooga oo iska deganaaday hijradii laga waayey kuwaasi wax wilaaya idinkama dhexayso wax yacni isku xidhnaan iyo xidhiidhin iyo isu hiilin idinkama dhexayso allahuma hal mar mooye haddii gaalo ay isqabtaan oy gaalo islaynayaan kadibna ay idinka codsadaan war nooga hiiliya u hiiliya shardi laakiin gaaladaa aada uga hiilinaysaan waa inaysan ahayn gaalo ballan idinka dhexeeyey hadday yihiin gaaladaasi ay islaynayaan gaalo ballan idinka dhexeeyey waad isu daynaysaan ugama hiilinaysaan u fiirso islaamnimada iyo iimaanka idinka dhexeeya waxaa laga xoog badnaysiiyey cahdiga iyo ballanka soo maaraysan cahdiga iyo ballanka ahmiyadu le waxaad ku garan yani soo muminiin ma laakiin waa muminiin hijradii laga waayo hadday gaalo ballan idinka dhaxayso ay islaayaan gaaladaa ballantoodii baad ilaalinaysaan ugana hiilin maysaan hadday gaalo kaloon ballan idinka dhexaynin ay yihiinna u hiiliya oo ciidan u dira oo dagaalka la gala saasaa la leeyahy maanaha ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday biamwaalihim xoolahooda ku jihaaday wa anfusihim iyo nafyaalkooda fii sabiili illahi jidka ilahay ku jihaaday iyo waladiina kuwa aawow dumay oo soo dhoweeye kuwa aawow dumay oo soo dhoweeyo magaaladoodii iyo xoolahoodiiiyo ku soo dhoweeyey oo wanasaruu hiiliyey nabigay u hiiliyeen iyo muhaajiriintiiba ansaar wey ulaa'ika kuwaasi bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kaley awliya u yihiin yacni ayagaa isxiga wey ayagaa isu xaqnimo leh dadka intiisa kaleo dhan ayagaa iska xiga hiil iyo hooba ayagaa isxiga saas mana ulaaika bacduhum awliyaau bacdin waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yuhaajiruu aan hijroonin meeshoodii deegaankoodiiy dadkoodiiba iska dhex degan yihin mayna soo hijroon maa lakum idinma sugnaan min walaayatihim hiiladooda iyo jacaylkooda iyo xidhiirintooda xaggeeda idinkama sugnaanin min shayin shayna idinkama sugnaanin waxba ku fali maysaa kuwaas wuxuu leeyahy ibnu kaiir caleyh raxmatullahi waxaa laga wadaa macnaha kuwa aan soo hijroonin axkaamta islaamkuna way ku dul socon oo waa lagu fulin haniimada iyo fayga iyo xoolaha muslimiintu ay qabsadaanna waxba kuma ay lahaa sidaana xadiid nabiga nas ku ah salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka taasaa laga wadaa buu leeyahy xataa yuhaajiruu ilaa ay hijroodaan oo soo hijroodaan oo magaalada madiina ay usoo hijroodaan waxba kuma laha wey wain istansaruukum wilaayadooda waxba kuma lihidin xataa yuhaajiruu ilaa ay soo hijroodaan wain istansaruukum hadday idinka hiilimaad dalbaan oy hiilimaad idin weydiistaan fi diini diinka dhexdiisa hadday idinkaga hiilimaad dalbaan oo idhaha war noo hiiliya waan isayna gaalaan isaynahay fa calaykum dushiina waxa ahaaday annasru hiilimaad inaad u hiilisaan baa dushiina ayib ma gaaloo dhan baan uga hiilinaa maya ilaa calaa qawmin qowm dushiisa mooye oodaan uga hiilinin qowmkaasoo baynakum dhexdiina iyo wa baynahum dhexdooda miihaaqun uu ballan adagi gaalada ballanku idinka dhexeeya iyaga uga hiilin maysaan ballankoodaad ilaalinaysaan way macana inaydaan dagaalamin baad ilan ballan ku dhigateen ayib wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arka wey allah subxaana wa tacala wuu idin arkaya halkaa marka dadkaasaa lagu walaaleeyey waaladiina kafaruu kuwa gaaloobay bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale xigaan ilaa tafcaluu ilaa tafcaluu ilaa tafcaluu haddaydaan samaynin falin hu kaa isaga arrinkaa inaad idinkuna awliye isu tihiin ayaguna awliye isu yihiin haddaydaan falin takun waxaa ahaanaysa fitnatun fitna ayaa ahaan fil ardi dhulka dhexdiisa wa fasaadun iyo fasaad kabiirun oo weyn gaaladuna iyagaa isxiga muhaajiriin iyo ansaar ayagaa isxiga soo lama dhig gaaladuna ayagaa isxiga ayagaa isku mabda ah ayagaa isu hiiliya ayagaa isjecel idinkuna dhinac maakiin iyaguna waa dhinac saas bililahi siduu wax u qaybinaya u fiirsado adigu waxaad xubin ka tahay bulshada aan la mabda'a tahay bulshada islaamka iyo mujtamaca muslimka ee isku caqiidada tihiin kaasaad xubin ka tahay iyagaad ku gowracan tahay waxay yihiin baad la tahay xaaladay galaan baad la geli ayaga ayaad isku mid tihiino hadday dagaal galaanna waad ku jirtaa hadday nabad qaataanna waad ku jirtaa gaaladuna ayagaa is-igo ayagaa isu heliya ayagaa is-jecel idinku dhinac baad ka tihin sidaasuu ilahay xukumay subxana wa tacala haddaad saa yeeli weydaan oo saa arrinta ay u kala bixi weydo ood isdhex gashaan oo la isdhex dego oo la isku dhex marnaado oo la kala soocmi waayo hadday taasi dhacdo dhulka fitna ka dhici doonta iyo fasaad weyn buu rabbi yidhi subxana wa tacala fasaadkiiyo fitna dhacay fasaadkiiyo fitna dhacaysaay waxa weeye hadda arrinkiiba inuu isku dhehmaba gaalkiiyo muslimkii in la kala garan waayo muslimiinta sirtoodii inay banaanka u baxdo caqiidadoodii iyo diintoodii la deganaanta gaalada ay la degan yihiin inay khatar gasho jiritaankoodii iyo qarannimadoodii inay baaba'do diintii islaamka lafteedii in la daliilaysto oo laysku dayo in lagaba takhallusaba intaasoo dhan waxay ka dhalan kartaa gaaladii iyo idinkii inaad isdhex deganaato inaydan kala socnayn oo ka mu'minkaa iyo ka gaalkaa labadaba adiga xidhiirkooda aada wado ood iskaga dhex milan tihiin oydaan dareenba ka qabinba iyo wax dhibaba u arkinba gaalka in lala dog taasi markay dhacdo waa fitnada iyo fasaadka taago fasaad weyn iyo fitna dhulka ka dhici buu rabbi leeyahy subxana wa tacala ilaahay baa xaqaa'iqda arrimaha ogolalayadu tan maanta ina haysato wey tan maanta ina haysato wey damiirkiisii iyo ruuxu iimaankiisiiba inuusan waxbaba u arkinba inuu gaalo la dego oo dhulkooda dego oo uu la noolaado oo uu la saaxiibo oo wax la wadaago oo sirta la wadaago oo iyagu u taliyaan oo tala wadaag uu la yeeshaay fitnadii ilahay ka telimay wata saas man waxba ma noqonayno marka wax aan noqonayno iyo waxaynu mahaytoona ma jiro marka dad daba dhilifa oo gaalo uun daba yaalla oo iyaga u shaqeeyo oo lagu shaqaysto oo lagu dalaysto baynu noqonayno fasaadka ka weyne xaggee ka imaanaya marka diinta yaa u hiilin yaa wax u qaban yaa macnaha waxa wey ummadda cizigeedii iyo sharafteedii ka shaqayn ilan gaaladii baa la wada dhex galay fitnada rabbi subxaanau watacala uu leeyahay way dhici wata maxaa la doonayaa waxaa la doonayaa nabigeenu siduu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yani xadiidka saxiixa ee uu soo saaray alimaam abu daawuud iyo keyrkii min xadiidi samurata bni jundub nabigu wuxu yuri sal ly waslam man jaamaca almushrika wa sakana macahu fa inahu miluhu bu nabi sal lay slam ninkii gaalka la kulma oo la dega oo la noolaaday isagoo kale weeyaan bu nabigu sal lay slam isaga oo kale waxba kagama gedis soo maartan marka waybaynu dhibanahay oo gaalada adduunkii o dhan bayna haysatee laakiin haddana waa inaynu dareensanaano cunsurka agaalo lala deganaado khatarta uu leeyahay iyo fasaadka ku jira waa inaan dareensanaano isla markaa haddana aan ku talagalno sidii bulsho islaama oo madax bannaan oo goonideeda u degan oo caqiidadeeda iyo mabda'eeda la madax bannaan sidaan u samayn lahay ma jariime iyo dembi baa inaanu ku dadaalno midaayada bulshada islaamkana diinteeda iyo caqiidadeeda iyo akhlaaqdeeda loo xifdiyo taas way midda laynagula talinayo macnaha marka saa la yeelaa laleeyahay waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacduhum qaarkood awliyaau bacd jecel yihiin oy isu hiiliyaan ilaa tafcaluu gaal oo dhan adigu isku xaabqaan kan galbe jooga iyo ka bari jooga iyo koonfur iyo waqooyi midka jooga isku xaabqaan qadiyad islaam hadday timaado iyagaa walaalaha waxa miiska saarani mar hadday tahay rag muslimiinta khusaysa gaal waa isku mawqif waxba riwaayadan yaan laynoo dhigin riwaayadda yaan laynoo dhigin ruush baa kasoo horjeeda iyo china ka soo horjeysatay iyo faransiis baa diiday iyo warkaasi waa riwaayad ka bax waxaas xaqiiqada meesha taallaayo waxa weeyaan gaal waa isku mawqif waxan kadaatana waa wax lagugu maaweelinaya aka la midkaa ee caqligaabka ah baa riwaayadan loo dhigayaa beenbeenta laakiin xaqiiqada waxa weeye iyo murtida biyo kama dhibcaankii gaal waa isku mawqif rabbi baa noo sheegay subxana wa tacala ilahay soo addoommadiisa ma yaqaan alaa yaclamu man khalaqa wa huwa allatiifu alkhabiir maadaa rabbi addoomadiisa ka yaqaan adiga ku haya gaalo yani waxa way qaarina jecel baa jiro wax inoo qabanahayo inoo kaalmayna ilahay baa kaa yaqaana subxana wataala allah abuurtay isagii baana saa loogu sheegay macana waa inaan saa u baana waladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacduhum qaarkood awliyaau bacdu ilaa tafcaluuhu haddaydaan falin oydaan saa yeelin takun waxa ahaanaysa fitnatun baa fi lardi dhulka dhexdiisa ahaanaysa وفساد هي فساد كبير أو وين بدلك كدعي وكان ما تدعي معنا والذين آمنوا كوا الرمي عليه أو هاجروا هجروني أو جاهدوا جهادي في سبيل الله جدك إلهي كجهادي إيا والذين كوا آووا سودويه نصروا أهلي أولئك كوا هم إيجا أمبا المؤمنون مؤمنين تببت وإيجا حقا حق نمو xaq ahaan ayagaa mu'miniin u ah lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf wa risqun iyo risqi kariimun oo wanaagsan oo jannada rabbiga subxana wa tacala tanna waxa weeye ragga muhaajiriinta iyo walaalahoodii ree ansaareed ee soo dhoweeyey labadaa qolo ayaa mu'miniinta dhabta waa iyaga rabbi subxana wa tacala waa markhaati kac ilahay agtiisa aakhara waxay ku leeyihin dembaad risqi wanaagsan oo janno adaabnadana way leeyihin waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajahaduu jihaaday fii sabiili illahi jidka ilahay ku jihaaday iyo waladiina kuwa aawow dumay oo kuwaa soo dhoweeyey oo wanasaruu u huliyey ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almu'minuuna mu'miniinta ah dadka iimaanka xaqan xaqnimo dhab ahaan dadka mu'miniinta wa waa iyaga lahum waxaa u sugnaaday makfiratun damidaaf wa risqun iyo risqi kariimun oo wanaagsan aayado fara badan ayuu ilaahay ku ammaanaa subxaana wa tacaala muhaajiriin iyo ansaar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه في سورة التوبة إلى ما دون إن شاء الله تعالى يا دور سورة ضبر بكو أماني سبحانه وتعالى مهاجرين إيا أنصار معايا لي ورقي لي قودة إيا حوله هذا دين الإسلام كويس كتاكتين أمام بمدينين dadka kale ammaanan ee kooxda saddexaysaa waa dadka rabbi ku tilmaamay waaladiina ittabacuuhum biixsaan jidkoodii dadka maray ee iyaga raacay qolada saddexaad waa qolada saddexdaa qolo waxaan ka ahayn ilaahay kuma tirin muminiinta saas man saddexdaa qolo baa muminiinta loo qaybiyey mana waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey min bacdu markaa kadib kuwa rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajahaduu jihaaday macakum la jirankiina fa ulaa'ika kuwaasi minkum idinka idinka mid yihiin wa ulul arxaami qaraabada kuwa u saaxiibkaa bacduhum qaarkood awlaa kuwa habbooni badan waya bibacdin qaarka kaley u habbooni badan yihiin oy xigaan fii kitaabillahi ilahay kitaabkiisa dhexdood dhexdiisa ina allaha alle bikulli shayin wax walba caliimun kii cilmiguna wey kii u cilmi badan oo ogaansho badan tani waxa weeye muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriin iyo ansaar mu'miniin ka dambaysay baa jirta kuwii ka dambeeyey baa lagaga hadlaya waxaa la yidhi idinka gadaashiina kuwii iimaanka la yimid oo hijrooday oo jihaaday idinka idinka mid macnaha waxa weeyaan muhaajiriin waxay ahaayeen intaan madiine la furanin waxaa ujeeda intaan maka la furanin intaan maka la furanin ka hor bay hijradu socoto hijradii kadib iyo ansaar kadib intuu nebigu noolaa mu'miniin badan baa dib kasoo ka soo hanuunay haddana dagaaladii dambe wax ka galay kuwaasi idinka idinka mid yihin bu rabbi subxana wa tacala kadib baa waxaa la yidhi soomaynaan soo sheegin waxaa laysku dhexli jiray yacni walaalaysiintii nebigu uu dadka walaaleeyey waa laysku dhexli jiray waxaa kaloo laysku dhexli jaahiliyadii ooyana jiri jirtay iyo sadrulislaam labada ruux hadday bahwadaag yeeshaan masalan nin baa qabiil u imaanaya nin qabiilkaa ka mid a buu bahwadaag la noqonaya waxaa la leeyahay waan isdhaxalnaa magtaan isla bixinaa saana waa laysku dhexli jiray nasab iyo dhalashana waa laysku dhexli jiray islaamkuna wuxuu keenay bilowgiisii dadkii nebigu walaaleeyeyna sidaana waa laysku dhexli jiray intii oo dhan baa la bedelo waxaa la yidhi mas'alada dhaxalka ku saabsan waa qaraabtinimo iyo xagga is-igidda qaraabtinimada baa iyada lagu dhisaya intii kale maya yani bahwadaagtii meesha waa laga saaray walaalayntii nebigu uu walaaleeyey dhaxalkii laysku dhexleeyeyna waa la naskho waa la bedelay waataan soo marnay maxaa soo haray wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illah dadka qaraabtinimadu ka dhaxayso kuwa ayaa is-xiga oo isu xaqnimo leh ilahay kitaabkiisa dhexdooda iyagaa xagga dhaxalka isu xaq leh oo iyagaa isdhaxlay labadii kale meesha waa laga saaray macnaha wladiina kuwa aamanuu rumeeyey min bacdu kadib yani kuwaa hore kadib kuwa rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajahaduu jihaaday macakum la jirankiina fa ulaaika kuwaasi minkum idinka in ka mid yihiin wa ulul arcaami kuwa qaraabtinimada u saaxiibkaa bacduhum qaarkood awlaa kuwa habbooni badan weeye bibacdin qaarka kaley ku haboonaansha badan yihiin oy u xaqnimo leeyihiin fii kitaabillahi kitaabka ilahay dhexdiisa ilahay xukunkiisa dhexdiisa qaraabadu ayada ayaa isu xaq leh xagga dhaxalka maxaa yeele ina allaha alle bikulli shayin wax walba caliimun midkii cilmi ule wey caliimun midkii u cilmi badanoo ogaansho badan wey rabbi subxana wa tacala bara'at min allahi warasuulih ila aladiina caahadtum min almushrikiin fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin waaclamuu anakum hayru mucjizi illah waana allaha muqzi lkafiriin suuratu tawba ayaa meeshan ka bilaabanaysa suuratu tawba waxay caan ku tahay suurad bisinla maaha suuradda keliya ee qur-aankaan bisin lahayn sababta ay bisinka u yeelan weyday baa laga dooday oo la isweydiiyey waxaa ku soo arooray abu daawuud iyo tirmidi sunankooda xadiis cusmaan ibnu cafaan la weydiinayo oo la leeyahay baraa'a maxaad uga tagtay bisinkeeda oo uu leeyahay nebigu sal lla lay slam suuratu alanfaal oo taan hadda soo marnay ah waxay ka mid ahayd qur-aankii soo diray hijrada kadib qur-aankii ugu horreyba ka mid ahay maxay beder bay kusoo degtay beder kadib bay soo degtay suuraddan suuratu tawbaana gadaal bay ka soo degtay oo sanadkii sagaalaad bay soo degtay laakiin labada suuradood isku mawduuc bay ka hadlayaan isku arrin bay ka hadlayaan oo dagaalkay ka hadlayaan marka waxaa yani aan u aragnay buu yihi maadaama ay isku mawduuc yihiin inay hal suurad isla yihiin ay hal suurad isla yihiin saas daraaddeed baan bisinka uga tagnay laakiin xadiiska sidaa tilmaamaya waxaan u sheegay inaad ogaataan inuusan sugnayn waa xadiis daciif tirmidi iyo abu daawuud hama soo saaray laakiin ma sugna waa xadiis daciif ayib taasi waa mid waxaa kaleeto la yidhaahdaa oo culimada salafka qaar ka mid a ka soo aroortay suuraddan waxaa bisinkeeda looga tegey suuraddani waxay ku bilaabanaysaa ballantii ka baxa iyo dagaalamada waxa ahayd carabtu bisinka waxay ku bilowdaa markii ballan la guntayo ama nabadgelye la gelayo laakiin xaalado dagaal iyo xaalado ballanta ka baxa ah iyo xaalado noocaasoo kaleeta bisin laguma bilaabo taa in looga tegay iyadana waa suurtagal suuraddu inay suuradda hore ka tirsantaho isku suuradna waaba suurtagal siyaabo kaleetana waa la sheegaa almuhim waxa weye suuraddu bisin male suurad madax banaan haddii laga dhigo suurad bisin lamaa saas manaa sidaasayna saxaabadu ridwaanullahi calayhim kaga soo aroortay salafkuna saasay ku wada qaateen saasay macnaha wax way ku tahay waxay soo degtay saan horeyba u sheegnay suurat lbara ama tawba waxay soo degtay sanadkii sagaalaad ee hijrada nabiga sal lay waslam markuu nebigu kasoo laabtay dagaalkii tabuuk iyay qaarkeed soo degtay oo dhexda kusoo jir qaarna wuxuu soo degay nebigu sal lay wasalam aadidii tabuuk aadayaba way soo degtay qaarna tabu kadib bay soo degtay sanadkii sagaaladu bay aayaddu suuraddu soo degtay macna waxay ka hadlaysaa dagaalkii tabuuk dagaalka caanka ah ayay ka hadli doonta waxay caan ku tahay suuraddani dagaalka axkaamtiisana way ka hadli waxaa kalooy ka hadlaysaa munaafiqiinta nimanka la yidhahdo koox aan gaalni gaalo ah laakiin muslimiinta ku dhex jiro aada khatar u ah aan soo baranayn oo tilmaamahooda qaar ka mid a ayay suuraddani ku xeel dheeraanaysa wa minhum waxaa ka mida waxaa ka mida waxaa ka mida waxaa ka mida baa laleeyahy inay farta ku fiiqdo tirahdo waa hebel unbaa u hadhay siday tilmaamahooda u hadhay suuraddu marka nimankaana si fiican u faahfaahin doonta rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu ku bilaabay bara'atun min allahi wa rasuulihi bara'atun haadihi midani bara'atun waa beri ahaansho beri noqosho wey oo min allahi xagga alle ka ahaaday wa rasuulihi iyo rasuulka xaggiisa ka socda ila aladiina kuwii xaggii xaggooda u ahaaday caahadtum aad la ballanteen oo min almushrikiina gaalada ah fasiixuu socda marka fil ardi dhulka dhexdiisa socda gaaladiyey arbacata ashhurin afar bilood socda afar bilood dhulka dhexdiisa socda waclamuu waxaadna ogaataan annakum idinku hayru mucjizillah alla kuwa caajis gelinaya kayrkood inaad tihiin inaydaan ilaahay caajis gelinaynina ka fakanayninna ogaada wa anna allaha allana mukhzil kaafiriina gaalada inuu hoojinayo ogaada gaaladoo inuu balaayo iyo wacdana raacin doono taana ogaado la socda laleey bara'atun min allah macnaheedu waxa weeye aayad suuradda qaybaheeda hore nabiga saad soo diri sal lay slam markuu kasoo laabtay dagaalkii tabuuk sanadkii sagaalaad waxaa diyaar noqday markaasi xajka waktigiisii baa soo galay sanadkaas nabigu ma xajiyin sal lay slam ma xajiyin laakiin wuxuu muslimiinta xajiyaysa madax uga dhigay oo muslimiinta sanadkaa xajisiiyey abubakr sidiiq radi allahu canhu nabigu isagu wuu hadhay magaalada madiinu ku hadhay abubakar buu nabigu marka wuxuu usii dhiibay aayadahan sanadkaa sagaalaad baa nabigu ogeysiis in la bixiyo xajka markii laysugu tago maalinka tobnaad oo acmaasha xajka intooda badan la qabanayo yowma alxaji alakbar ah maalintaa in iclaan la bixiyo ogeysiis la bixiyo suuraddan baraa ama tawba aayadaheeda hore iyo qaybteeda hore in lagu dul akriyo dadka xajka isugu yimid gaal iyo islaamba sanadka waa laysu tegay in lagu dul akriyo suuraddan qaybteeda hore oo maxay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa ballantii nabiga lagula jiro oo gaalada qaar ka mida ay kula jireen bay aayaddu ka hadlaysa yaa ballantoodii weli ud loo daynayaa yaa ballantoodii la jabinayaa yaa ballantoodii la xadaynayaa oo wakti loo samaynayaa arrimahaasay ka hadlaysaa gaalada meesha isugu timid baa sanadkaa ogeysiis la siinaya baar waxaa kaloo ogeysiiskaa ka mid a nebigu abubakar uu usii dhiibay sanadka wixii ka dambeeya gaal dambe soo xajin maayo ku talagala taana la laabta ilan waa la qabsaday dhulkii sanadkan kadib gaal xajka ma imaanayo baydka ilaahay iyo kacbadana ruux qaawani sanadka wixii ka dambeeya dawaafi maayo ilaan qaawanaan bay ugu dawaafi jireen waxaa kaloo ogeysiiska ka mid ahaa naf aan iimaan lahayn jannada geli mayso taana la tagaalay ogeysiiska abubakar baa loo sii dhiyey marka abubakar markii uu dhaqaaqoo dhexda kusii jiro ayaa nebigu wuxuu ka daba diray cali ibn abi aalib radi allahu canhu malakul jibriil baa u yimid nabiga wuxuu yidhi cali dir buuri maxaa yeelay caadatan carabta waxaa caado ka ahayd dhexdooda ninku markuu ballan uu xidhayo ama ballan hore jabinayo oo jirtay ka baxayo waa inuu isagii yimaado ama nin qaraabadiisiiyo eheladiisiiyo matalaya waa inuu yimaado saa unbaa looga dhagaysan karaa ilan dadkani dad dawlad bartay maaha dawlad iyo nin ka socdiyo ma yaqaanaan waa reebaadiye qabaa'il bay yaqaanaan saas daraaddeed nin nebi maxamed qaraabadiisaa waa inuu meesha tago oo uu bixiyo ogeysiiska cali buu marka nabigu diray sal lay waslam cali baa marka tegey abubakar buu dhexda ku gaadhay meeshii bay wada tageen rag badan baa ogeysiiska ka qayb qaatay markii meesha la tegey laakiin waxaa mas-uul u ahaa cali bn abi aalib xajka muslimiinta waxaa mas-uul u ahaa abubakr sidiiq laakiin arrintan ogeysiinta si gooniya waxaa loogu xilsaaray cali bin abi aalib buu nabigu uxilsaaray sal lay waslam rag kooxo marka abu hureyre ka mid yahay oo cali ka mid yahay yaa ogeysiiska bixinay gaaladiiyo fadhi meeshii mino degan ayaa deegaamadooda loogu tegaya oo guryahooda loogu tegaya oo meelahay degan yihiin loogu tegaya waxaa la leeyahay sidaas ogaadoo ku talagala sanadka wixii ka dambeeya saasuu arrinku noqon doonaa hogaamana la siinaya marka waxyaabihii marka ogeysiiska lagu bixinayay waxaa ka mid a aayadahan hadda inoo soo socdo oo suuraddu ku bilaabanayso waxaa lagu bilaabay tani waa beri noqosho ilaahay iyo rasuulkiisa ka timid kuwii ballantu idinka dhaxaysayna u socota waa la beri bay ilahay rasuulkiisu idinka yihi dhulka waxaad ku socotaan afar bilood dhexdood iska socda idinkoo waxba laydin yeelin afartaa bilood wixii ka dambeeyana ku talagala in laydinla dagaalamayo waa ogeysiis weyn maalinkii ugu weynaa baa la bixinay saas way maanaa afartaa bilood waxay ka bilaabanaysaa maalinta tobnaad ee bisha dilxija waxay ku eg tahay maalinta tobnaad ee bisha rabiicu thani afar bilo saasay ku sugantay marka dad dadkii yani xidhiirka markaa nabigu la lahaa sal lay slam gaaladii dhowr qaybood wey qaybi ballan bay nabiga la lahaayeen sal lay ma jirin heshiis inaan la dagaalamina heshiiskaasina afar bilood wuu ka badnaa qaarna heshiis aan muddo lahayn bayba ku jireen qaarna heshiis afar bilood ka yar bay kula jireen intoodaabaa waxaa laysugu keenay heshiiskii wuxuu uun soconayaa afar bilood oo soo socoto afartaa bilood wixii ka dambeeya idinkuna ha igu tashanina anna idinku tashan maayo soo war cadnaa fambid ilayhim calaa sawa waa inuu warku caddaado oo aan dadka sirin oo la khiyaamin oo loo caddeeyo ninkii lala dagaalamayo ninkii heshiis lagula jiro saas way macna bara'atun baa marka lagu bilaabay bara'atun hal qolaan laga soo reebi doonaa iyaga heshiiskooda loo daynaya ilaa intuu ka dhammaanayo waa qoladee waa qoladaa heshiis wakti leh nebigu kula jiray heshiiskoodiina ilaaliyey heshiis wakti leh oo afar bilood ka badan baa lagula jiray wakti go-an leh matalan sanad laba sano heshiiskoodiina mayna jabinin oo wax khalada mayna ku kicin kuwa aayadda soo socotaa tilmaami doonto kuwa heshiiskoodu intuu ka dhammaanayo u ilaaliyaa la odhan doonaa laakiin aayaddan iyay ka hadlaysaa afarta bilood yaa iska leh qolo aan heshiis wakti lahayn lagula jiray qolo heshiis afar bilood ka yar lagula jiray qolo afar bilood heshiiskoodu uu ahaa saddexdaa qolaa la isugu soo ururiyey afar bilood baad jaanis haysataa dhulka tabashleey warka macna bara'atun haadihi midani bara'atun beri ahaansho wey oo min allahi allah xaggiisa ka ahaaday iyo warasuulu rasuulkiisa xaggiisa ka ahaaday ila aladiina kuwii xaggoodana u ahaaday oo gaadhaya caahadtum aad la ballanteen ood la heshiiseen oo min almushrikiina gaalada kuwaasay beri ahaanshuhu gaadhayaayo ballantiinii kuma jirno alla rasuulkii saas idin leeyahy ee fasiixuu socda marka fil ardi dhulka dhexdiisa socdo gaaladii arbacata ashhurin afar bilood oo soo socota maanta oo ogeysiiska la bixinayana ka bilaabata afartaa bilood dhulka tabashleeyo iska socda laydin layn maayo saas way macana waclamuu waxaad la ogaataan annakum idinku hayru mucjizillah alle kuwa caajis gelinaya keyrkood inaad tihiin yacni ilaahay kuwa aan ka fakanaynin inaad tihiinna ogaada haddaad gaalnimada kusii madax adeegtaan wa ana allaha allana muqzilkaafiriina gaalada mid hoojinaya inuu yahay oo guuldarro dhigay waadaanun min allah waadaanun weeye kani tii horay ku xidhanta bara'atun bay ku xidhanta waadaanun weeye kani ogeysiis oo min allahi xagga alle ka ahaaday wa rasuuli iyo rasuulkiisa xaggiisa ka ahaaday ilannaasi dadka xaggoodana u ahaaday yowma alxaji maalinta xajkiisiiba maalinta yani xajka maalinkiisiibaa la ogeysiinaya ogeysiisaasi wuxuu dhacayaa yowma alxaji xajka maalinkiisa alakbari ee ugu weynaa xajka ugu weyn maalinkiisa maalinkaasaa ogeysiiskaasi la bixinaya maxaa lagu bixinayaa ogeysiiska ana allaha fi ana allaha alle beriun inuu beri ka yahay min almushrikiina mushrikiinta inuu beri ka yahay wa rasuuluhu rasuulkiisuna beriun isaguna inuu beri ka yahay ilaahay iyo rasuulkiisu inay gaalada beri ka yihiin iyo ballantooda saasaa ogeysiiska lagu bixinaya fain tubtum gaalay haddaad soo noqotaan ood gaalnimada ka soo noqotaan fa huwa kaasaa khayrun lakum idin khayr badan wain tawallaytum haddaad jeedsataanna faaclamuu waxaad ogaataan annakum idinku hayru mucjizillah alla kuwa caajis gelaya keyrkiina tihiin ilahay ka fakan maysaan wabashiruu bishaaray nebiyo aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bicadaabin cadaab ugu bishaaray aliimin oo xanuujiya ogeysiiskii wakaa maalinta la bixinayana waa yowma alxaji alakbar yaa yuu ka socdaa ogeysiisku allah iyo rasuulkiisuu ka socda yaa ogeysiiskaa la siinaya oo u khuseeya dadka meesha isugu yimida xajka yimid ee gaalada maalinteedaa la jeedinayaa yowma alxaji alabar baa la jeedinaya yowma alxaji alabar waa maalintee sida loo badan yahay axaadiista saxiixa nabigeenna kana ay tilmaamayso yowmu alxaji alakbar waa maalinta tobnaad ee bisha dilxija maalinta ciiddaa wey ciidda aynu naqaano ciidda carafa maalinteedaas wey maalinkaa wey xaji abarna waxaa loogu magacaabay acmaasha xajka inteeda badan maalinkaasa la gutaa maalinta la guto wey maana marka maalinkaasaa aweysiiska la bixinaya dadkii maalinkaa milay isugu yimaadeen kacbadaa la joogaa eriyadaasay degan yihiin dhulkaasaa aweysiiska lagu gaadhsiinaya marka rag baa loo kala diray ilan meesha yani idaacadna ma taalo microfoonna dadka wax lagu gaadhsiiyana ma jiraan rag baa la kala dirayaayo dadka mid walba meeshoodaa loogu tegaya qaliil kasta markaasaa loo sheegaya macna sidaas weyaan wa adaanun weeye ogeysiis oo min allahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo warasuuli rasuulkiisa xaggiisu ka ahaaday ilannaasi dadka xaggooda u ahaaday dadka oo dhan wey maana dadka oo dhan kooxda laga soo reebi doono mooye gaaladoo dhan baa ogeysiis ku dhacaya yowma alxaji xajka maalinkiisii baa ogeysiiska la dhicinaya alakbari ee ugu weynaa oo maalinka yowma naxri maalinta xoolaha la qalayo maalinta tobnaad wainta fahuwa ana allaha alle waa ka ogeysiisku ana allaha alle beriun inuu yahay baa ogeysiiska lagu bixinayaa midka beri ah min almushrikiina gaalada beri buu ka yahay beri buu ka yahay macnaha kuma jiro beri baan ka waan ka fogeeyay waan kuma jiro wey macnaha warasuulu rasuulkiisuna beriun minhum isaguna beri buu ka yahay rasuulkiisuna beri buu ka yahay oo wax ballantood ah oo markaa laga bilaabo uu u xidhani ma jiro waa laga baxay wy macnaha fain tubtum haddaad noqotaan gaala gaalnimada kasoo noqotaan iyo shirkiga fa huwa kaasaa khayrun lakum idin khayr badan wain tawallaytum haddaad jeedsataan ood gaalnimadii kusii madax adeegtaanna faaclamuu ogaada annakum idinku hayru mucjizi illah alla kuwa caajiz gelinaya inaydaan ahayn alla kuwa caajiz gelinaya hayrkood inaad tihiin ogaada oo ilahay ma caajiz gelin kartaa wy macnaha wabashiruu bishaaray aladiina kuwa kafaruu gaaloobay bicadaabin cadaab ugu bishaaray aliimin oo xanuuji waxaa yidhi hal qolaa lasoo reebay oo iyaga ballantoodii siday ahayd loogu ilaalinaya waa kuwan ila aladiina kuwii mooye xagga horay ka cadiyay kas yaa lagu xidhaya gaal oo dhan iyo dadkoo dhan ilaahay iyo rasuulkiisu beribay ka yihiin ballantoodii waa ka baxeen ila aladiina kuwii mooye caahadtum aada la ballansanteen oo aada la heshiiseen oo min almushrikiina gaalada uma markaad la heshiiseen kadibna lam yanqusuukum aan idinka nusqaaminin shaya waxba aan idinka nusqaamin ballantii wax ku saabsan aan dhimin ee sideedii u ilaaliyey oo lam yudaahiruu aan hiilinin calaykum dushiinana axadan aan u hiilinin axad idinka idin maaganna aan u hiilinin oo garab istaagin fa atimuu dhammaystira ilayhim iyaga xaggooda cahdahum heshiiskoodii iyo ballantoodii u dhammaystira ilaa muddatihim muddadoodii intii laga gaadhayo maxaa yeelay ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa isjiro oo ballanka jebintiisa iska jira kuwaasuu ilahay jecel yahay subxana wa tacala kuwani waxa weye waa hal qolo waa qolada nebiga iyo iyaga ballantu ka dhexaysa heshiisku ka dhexeeyey heshiiskaasina wakti buu lahaa wakti go-an buu lahaa waktiga uu leeyahayna afar bilood waa ka badan yahay qoladaas waxaa la yidhi iyaga heshiiskooda uu ilaaliyay shardi baa lagu xidho waxaa la yidhi waa inaysan ballantii wax ka dhimin qolo id aada ishaysaanna aynan idinka hiilininoo aynan garab istaagin haddii saa laga helo kuwa iyaga ilaa muddadoodii laga gaadhayo ballanta u oofiya hala dagaalamin hana jabinina ballantooda ilaaliya ilaa allahuma xaggooda inay yani ka yimaado iyagu ballanta jabiyaan mooye ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aad la ballanteen ood la heshiiseen oo min almushrikiina gaalada uma kadibna lam yanqusuukum aan idinka nusqaaminin oon idinka dhimin shay-an waxba aan idinka dhimin oo oo cahdiga ballantiya ballanka qodobadiisii iyo heshiiska bunuudiisii wax ka mida mayna dhimin sidii loo heshiiyey bay u ilaalinayaan macna oo walam yudaahiruu aan hiilinin calaykum dushiinna axadan cidna aan idinka hiilinin cidna aan garab istaagin oo cid idinla dagaalamaysana aan soo garab istaagin oo hiille aan u samaynin fa atimuu dhammaystira ilayhim ayaga xaggooda cahdahum ballankooda u dhammaystira ilaa muddatihim muddadoodii intii laga gaadhay hadday sanad ahayd hadday laba sana ahayd muddadii aad isku ogeydeen ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa isjiroo ballanka jabintiisa iska jira fa ida nsalakha alashhuru lxurum afar bilood gaalay socda soo lama dhig afarti afartaa bilood hadday dhammaato maxaa lagu sameeya marka afartaa bilood kadib xaalku see noqonaya waata fa idaa goortii insalakha ay siibtaan alashhuru bilihii alxurumu ee dagaalku xaaraamta ahaa bilihii dagaalka laydiin diiday inaad la dagaalantaan hadday siibmaan oy dhammaadaan faqtuluu dila oo laaya almushrikiina gaalada xaysu meel alla meeshii wajadtumuuhum aad ka heshaan wakhuduuhum qabta qabta oo qafaasha waxsuruuhum kooba cidhiidhi geliya oo meel kasta u gala waxsuruuhum kooba oo dhufaysyada macnaha waxa weye isweerkaga qabta waqcuduu fadhiista lahum iyaga waxaad u fadhiisataan kulla marsadin afartaa bilood haddii ay siibmaan maxaa laga wadaa insilaaha waa kaan soo marnayo kelimatu salakha waa kaan soo marna waxa la haragga siibitaankiisa markii zamanka loo isticmaalayana waa tegitaanka iyo dhammaanshaha wey afartaa bilood hadday dhammaadaan ashhurul xurumka sida xooga badani waxaa laga wadaa afartii biloodeed hadda soo marnay ee dagaalka la yidhi joojiya mu'miniintiiyo gaalada u kaadiya la yidhi fasixuu fi lardi arbacata ashhurin waa afartaa bilood ashhurul xurumna waxaa loogu magacaabay waa afar bilood oo ilaahay dagaalka joojiyey dagaalka xaaraameeyey joojiya lay sidaasaa xoog badan tafsiir kalaa jira laakiin waa laga xoog badan yahay saas mana kaa inu iskaga daysan hadday afartaa bilood dhammaadaan gaalada laaya meel alla meeshaad ka heshaan taa waxaa laga soo reebayaa haddii kuwa xaramka jooga xaramka iyada si gooniyaa loo soo reebo saas mana gaalada laaya meelaad ka heshaan qabta baa la yidhi oo qafaasha kooba baa la yidhi oo hareereeya oo dhinacyaha ka mara u fadhiista meel kasta oo suryina u fadhiista meel kasta u fadhiista yani ta hore waxa weeyaan yani xayu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruhum marna idinku raadsada hadday idinsoo raadsadaanna si fiican uga noolaan saasaa laga wada macna marsadka waxaa la yidhahdaa makaanu cimilgal baa la dhahaa meesha laysugu gabado wey meel malka ah meel malka ah malkaas u taqaanaan waa meesha macnaha yani meel cidhiiri ah oo ama xooluhu maraan ama dadku maraan oo ninka aad rabto aad isleedahay kolley iyo kolley halkan wuu soo mari doonaa markaad u gasho baa marsad la yidhahda saas maana meel uu soo maro oo aad ku taqaano halkaasaad ugu gabanaysa irsaaska taasaa la yidhahda ya cimil bay dhahan ama yani gabasho meel kasta oo laysugu cimil galo oo loo galo u galo u fadhiista dhulka ku cidhiiriya ooyay dhaqdhaqaaqa u diida oo waxaad laysaan iyo wax cidhiiri gala ha noqdo ilaa ay soo islaamaan hadday gaalnimadii ka noqdaan marka oy salaadii toosiyaan zakadana bixiyaan hadda maxaad ku maagaysaan marka idinkoo kaley noqdaan markaa faraha ka qaado jidkooda ka wareega oo dhibaa gaasiimina maxaa yeele ilahay waa midka dambi dhaafo hor naxariista wey macna sidaas weeyaan aayadda waa aayadda loo yaqaano aayatu sayf baa loo yaqaana haddaad maqashaan aayatu sayf baa nasakday aad bay qur-aanka ugu badan aayatu sayf waata aayadda tiri gaalada meel walba ugu gala waata hal midun baa lagu dayn karaa in laga helo sifaatkaa toobadkeenka xadiidkii nabigeena garanaysa sal alay slam uu dhihi jiray xadiis cabdullahi bni cumar bukhari muslim ay soo saareen umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa annii rasuulu llah wa yuqiimu salaata wa yu'tu zaka waa intan aayaddu sheegto tawxiidka hadday qiraan oo salaada ay la yimaadaan oo zakada la yimaadaan waxay reebaa doonta aayadda soo socotana fa ikhwaanukum fi ddiin waa walaaladiin marka soma maxaad ku maagaysaan oo ku dilaysaan marka ilahi subxaana wa tacaala addoonkiisa waa u dhaafo khalad horuu galay gaal buu ahaan jiray horay buu wax u laayey laba laba laba loola dabagelay ma soo noqdood gaalnimadii ma ka soo baxay bis faqalluu sabiilahum faidaa goortii insalakha ay siimaan alashhuru bilaha alxurumu ba xirmada leh bilaha xurmada leh matan waa bilaha dagaalka la xaaraameeyey afarta ee hadda lasoo sheegay hadday siimaan oy dhammaadaan faqtuluu laaya almushrikiina gaalada xayisu meeshii wajadtumuuhu aad ka heshaanba meel alla meeshaad ku heshaanba wakhuduuhum qabta oo qafaasha waxsuruuhum kooba oo hareereeya cidhiidhi geliya waqcuduu fadhiista lahum iyaga kulla marsadin makaanu cimilgal kulligii makaanu gaadmo meel laysku gaado oo dhan u gala fa intaabuu hadday noqdaan oy ka noqdaan gaalnimada oo wa aqaamu salaata salaada ay toosiyaan ay noqdaan gaalnimada shahaadada la yimaadaan way macana ilan gaalnimada waxaa lagaga soo noqdaa ina shahaada la marsano in yani la tawxiidsado oo waaqaamu salaata salaada ay toosiyaan wa aatawu zakata zakada ay bixiyaan fakhalluu baneeya sabiilahum jidkooda baneeya oo dal dilka ka daaya ilaynta maxaa yeel ina allaha lagafuurun midkii dhaafo wey raxiimun oo dhaxris wain axadun haddii ruux wain axadun haddii ruux oo min almushrikiina gaalada ka midi istajaaraka nabadgelye hadduu ku weydiisto faajirhu nabadgeli xataa yasmaca ilaa uu maqlo kalaam allahi ilahay hadalkiisa uu ka maqlo uma kadibna abliqhu waxaad gaarsiisaa ma'manahu meeshuu ammaanka ku helayo meeshuu ku ammaangelayo gaarhsii dalika kaasi sababtu waxa weye biannahum iyagu qowmun qowmay laa yaclamuuna oon waxba ogeyn haddii gaalada dagaalka aad isku haysaan nebi maxamedow qaar ka mida ay ku yidhaahdaan annagu waxaan rabnaa waxba maana maqalba waxaan rabnaa bal qur-aankan aad akhriyaysa inaanu dhegaysano jaanis inaanu helno kuwa noocaasoo kaleetaa waxaa la yidhi nabadgelye si ha ku yimaadeen qur-aankii ha dhegaysteen markay dhegaystaan kadib waa inaad ku sintood gaadhsiiso meeshay ku aamin noqonayeen saas maana maxaa loo yidhi meeshaan waxaynu ka garanaynaa diinta islaamku dadka ka hadlalaayo un maaha war dadka iska dila un maaha ninkani muxuu rabaa inuu hanuunuu rabaa oo macnaha waxa weeye diinta dhegaysto diinta inaad dhegaystaasoo rabtaa sooma ahlan wasahla weliba waxaa la yidhi ilaabuu meeshiisii uu ku nabadgelayay ku noqdo xilku idinku idin saaray celiya booskiisii ku celiya meeshiis ku celiya markuu dhagaysto oo diinta dhagaysto did- oo hadalka ilahi dhagaysto subxana wa tacala maxaa saa loo yeelaya wax ma garanayaan dadkan dadkan in badan oo ka mida qaarna madax adayg baa hayo intay wax fahmeen bay iska dagaalamayaan waa macangegiin kuwaas kuwana waa jaahiliin oo inay wax dhagaystaan ubay baran hadday wax maqlaan oo khayrka maqlaan way qaadan idinkana ujeedadiinu waxa weeyaan inaad addoommada hanuunisaane qasadka weyn iyo ujeedadu ma aha hala baabiyo dadka saas macana ujeedadu waa dadku diinta ha qaateen saas way macana ayib wain axadun haddii ruux wain istajaaraka hadduu yani nabadgelyo ku weydiista iyo badbaado axadun ruux oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid iyo hadduu badbaado ku weydiista iyo nabadgeliyo istajaaraka uu ku weydiisto saas way macana ishtiqaal faajirhu badbaadi oo nabadgeliyo si xataa yasmaca ilaa uu dhagaysto kalaamallahi ilahay hadalkiisa ilaa uu dhagaysto oo qur-aanka maqlo uma kadibna markuu dhagaysto abliqhu gaadhsii ma'manahu meeshuu ku aamin noqon lahaa meeshuu ammaan ku helayo hadday deegaankiisii tahay iyo hadday meel kale tahayba gaadhsii baa nabiga sal lay slm dalika kaas biannahum sababku waxa weye annahum iyagu qowmun qowm inay yihiin laa yaclamuuna oo waxba garanay kayfa yakunu lilmushrikiina cahdun cinda allah halkan waxa weye ballanta u jara soolama dhig sababta ballanta loogu jarayo maxay tahay kayfa sideebuu yakuunu u ahaanaya lilmushrikiina mushrikiinta seebuu ugu ahaanaya axadun ballan iyo heshiis cinda allahi ilahay agtiisa iyo wa cinda rasuuli rasuulkiisa agtiisa gaaladu seebay ballani ugu oonaysaa ila aladiina kuwii mooye caahadtum aad la ballanteen cinda almasjidi masaajidka agtiisa kuwaad kula ballanteen mooye masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa fama staqaamuu inta ay toosnaanayaan lakum idinka idin toosnaanayaan oy ballanta ilaalinayaan fastaqiimuu toosnaada lahum iyaga u toosnaada maxaa yeele ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelaya almuttaqiina kuwa cabsada ayuu jecelay kayfa sidee baad ballan ugu haynaysaan waa lasii wadaa kayfa seebuu ballan agtiinna ay ugu ooliyo gaalada ballan ugula jiraysaan walxaal in yadharuu hadday reeyaan calaykum dushiinna idinka reeyaan laa yarqubuu aynan ilaalinaynin fiikum idinka dhexdiinna ilan wax dhalasha walaa dimmatan iyo ballantoona aynan idiin ilaalinayn yurduunakum way idin raaligelinayaan biafwaahikum afafyaalkooda idinku raaligelinayaan afkabaarkiisa wa ta'baa waxaana diidaysa quluubuhum qalbiyadooduna waa diidantaha raaligelinta wa aktaruhum intooda badanna faasiquuna way kuwa ilaahay daacadiisa ka baxay waxaa la leeyahay see baad gaalada ballan ugu haynaysaan mushrikiin ilaahay la dagaalamay haddana ballan u hayo heshiis kula jira say ku dhici kartaa arrinkaasi waa arrin qalabsan wey Ha, arrinkaasi arrin qalabsan wey maana ayagoo waxaa ku kacay inaad haddana ballan iyo heshiis kula jirtaan maya hal qolaa laga soo reebay kuwa aad masaajidka xurmada leh agtiisa kula ballanteen mooye oo kuwe wey waa qolyihii reer maka qolyihii reer mako masaajidka xaramka a deganaa kuwa iyaga ballantaad la gasheen ayaga maadaama xaramkii ay degan yihiin ha ka bixin laakiin gaal kalan ballan u haynaya maya su-aal baa meeshaa imaanayso waxaynu idhi suuraddu waxay soo degtay sanadkii sagaalaad sanadkii sagaalaadna magaalada maka waxaa la haystay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh reer qurayshood ma jirin waxay leeyihiin waxaa laga wadaa sanadka sideedaad markuu nebigu maka qabsaday qaar baa ka cararay reer maka rag odayaashoodii ka mid ah ayaa carar ku maqan kuwaasaa loo jeeda marka kuwa iyaga ballanta u ilaaliya oo intay ballantii yani ballantii la soo sheegay ta way leeyihiin had- inta hadday jaanibka ka faa'idaysteen way macana oo soo noqonayaan intay kuwaasi idin toosnaanayaan u toosnaada ama aayaddu waaba caam oo waxaa laga wadaa gaalada haddii ay xaramka degan yihiin ballanta ay idinla galaan iyaga ilahay maxaa yeele xaramka lagu dagaalami maayo macana see baad ballan ugu haynaysaan kuwa iyaguba hadday idinka reeyaan oo awood idiin helaan dhexdiinna qaraabtinimo iyo dhalashada idiin ilaalin maayaan cahdi iyo ballanna idiin ilaalin maayaan afkay idinku raaligelinayaan qalbigooduna waa diidan yahay rabbi subxana watacala bal u fiirsada billahi caleyk Ha. hadduu kaa reeyo gaal oo awood ku helo tabardarrana kugu arko maalinka aad dhulka taaladoon waxba iska celin karaynin waan wada dhalanay ma yaqaan waan wada dhalanay ma garanayo waxaa kaloo uusan garanaynin ballan baa inaga dhexaysayna ma yaqaan luqadaasi luqadiisi maaha mar hadduu awood kuu helo afka way idinka raaligelinayaan oo waxaad ku qanacdaan bay afka ka leeyihin way sheegayaan laakiin qalbigoodaa diidan bu rabbilahi subxana wa tacala afka waxay ka leeyihin yacni waxaa jirta wada noolaasho adduunku ha wada noolaado dimuqraadiyaa jirta yacni waxaa jira maaragtay golaha amnigaa jira yani waxa mujtamacu dawli baa jira xuquuqda dadka waa in la ilaaliyo islaamnimo annagu idinkuma socno diinta islaamka waa diin nabadgeliyo laakiin kuwa meeshaan aanu cagsanayna adduunka kharibahaya oon afku macana gurmad baanu idiin samaynayna dawlad baanu idiin dhisaynaa waa kaloo waxa weye dadkii gaajaysnaa baanu wax siinaynaa yurduunakum biafwaahihim wa ta'baa quluubuhum rabbi subxana watacala qalbigooda waxa ku jira haddaad ogaan lahaydeen waad yaabi lahaydeen qulubtooda waxaasoo dhan waa diidanta laakiin idinkaa intaas laydinku raaligelinaya bu rabbilahi subxana watacala marka sidaas dad noocaasoo marna idiin turaynin hadday jaalis idinka helaan see ballan ugu dhaganaysa oo heshiis ugu ilaalinaysa ka baxda lale heshiiskooda saas wey maana maxaa yeele awood bu leeyahy markaa nabi maxamed salawatu rabbi wasalam aleyh iyo ciidankiisa isagaa marka gacanta sare leh laba mid inaad soo islaamtaan oo diinta soo gashaan yaa imaa inaad jize iyo gibir bixisaan labadaa kama dhexayso mumumatan adaa awoodna markaa sooma laakiin hadday danta kugu kalifto heshiis ka maarmi weyda heshiis waad geli karta haddaad maslaxa u aragta mana kayfa sidee buu yakuunu u ahaanaya lilmushrikiina gaalada see buu ugu ahaanaya cahdun heshiis iyo ballan cinda allahi ilahay agtiisa iyo wa cinda rasuuli rasuulkiisa agtiisa ilan ballanta rasuulku galay waa ballan alla subxaana wa tacala ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aad la ballanteen cinda almasjidi masaajidka agtiisa aad kula ballanteen alxaraami ee xurmadan ila nabigu ballantii xudaybiya waa kii la galay quraysh fama staqaamuu inta ay toosan yihiin lakum idinka idiin toosan yihiin fastaqiimuu toosnaada lahu iyaga u toosnaada intay ballanta kuwaas idin alla u ilaaliya xukm gooniy leeyihi ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelaya almuttaqiina kuwa isjiro ballanta jabinteeda iska jiro iska ilaaliya kayfa sidee xagga hora hadalkiina soo maray baa ku jira kayfa sidee ay kayfa yakuunu lilmushrikiina cahdun cinda allahi wa cinda rasuli ba mesha ku jira kayfa sideebuu ballan ilaahay iyo rasuulkiisa agtooda gaalada ballan seebay ugu yeelanayaan oo ballan ugu oolanyahay walxaal in yadharu seebaad ballan ugu haynaysaan walxaal in yadharuukum hadday idinka reeyaan calaykum dushiina idinka qaalib noqdaan laa yarqubuuna aynan ilaalinaynin fiikum dhexdiinna ilan wax dhalasha war waynu wada dhalanay iyo qaraabaynu nahay ku ilaalin mahay waana saas ka aada hooya idin wada dhashay hadduu gaal yahay awoodna kuu heli karo diinna aad isaga hor timaadaa wuu ku khaarijin bal taa ku talagala qabiil baynu nahay iyo hala wada duula iyo hala wada noolaada iyo war jira maaha kaas gaaladu ay soo tababaraysay waddamadooda hadda geysatay ee kiniisaduhu soo tababarayaan maalintuu awood ku helo hooyaa ina wada dhashay ma yaqaan masaladaa qalbiga gasho mas'alatu lmabaadi baa bini aadamka xukunta laakiin mas'alada dhalashadu waa mas'ale farciya ilan idinma ilaalinaya wax dhalasho ah walaa dimmatan iyo cahdi iyo ballantoona idin ilaalmaya waa markay awood idin helaan ayb yurduunakum way idin raali gelinayaan biafwaahihim afafyaalkooda idinku raaligelinaya afka hadal macaanaad ku qancanaan bay ka leeyihiin wa ta'daa waxaana diidaysa hadalkaasi quluubum qalbiyadoodana waa diidaysa qalbiga wax ka gedisan baa ku jira wa aktaruhum intooda badanna faasiquuna kuwa ilahay daacadiisa ka baxay hada bilahi tawfiiq wa sal allahuma wasalam ala nabiyina muxamedin wala alihi w saxbi wasalam